إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ka bilaabaynaa casharka caawa insha allahu tacaala almawaaqiit amba meelaha laga soo ixraamto laga soo xarmado mawaaqiita ee loo waqtiyeeyey ee loo cayimay wuxuu leeyahay walmawaaqiitu khamsa dadka xujaajta a markay xajka xiranayaan meelahay ka ka xirmadaan ama ka xarmadaan shan weeyaan ta u horeysa waxa weeyaan dulxulayfa dulxulayfa ayaa ugu horeysa waxaa ku xigtaa waljuxfa waxaa kusii xigta waqarnu lmanaasil qarnu lmanaasil meel la yidhaha waxaa kusii xigta yalamlam wadaatu cirqin ayaa kusii xigta hunna liahlihinna waxay mawaaqiiddaasi u yihiin bartilmaameed dadka meelahaas degan ee ka imanaya waliman mara calayhina iyo ciddii soo marta min qayri ahlihinna ee dadka degan aan ahayn degaanka dadka aan ahayn ee soo mara iyo ciddii ka imanaysa jihadaasba waa u mawqaad bay u tahay dadkaasoo ah miman yuriidu alxaja dad raba xaj inay soo gutaan aw alcumra ama cumro waman kaana mansiluhu duunihinna qofkii degan meel ka sokaysa mawaaqiiddaas famahiluhu min mansilihi wuxuubuu ka xarmanayaa gurigiisa xataa ahlu maka ilaa lasoo gaaro reer maka xaggay ka xarmanayaan waxay ka xarmanayaan yuhiluuna min maka maka lafteeda ay ka xarmanayaan wuxuu qaybinayaa markaa meel walba yaa ku aadan wuxuu leeyahy wa dulxulayfa meesha dulxulayfa la yidhahdaa mahillu ahli lmadiina reer madiina halkay kasoo xidhanayaan weeyaan wa hiya qaryatun waana tuulo tabcudu canhaa magaalada madiina u jirta sittata amyaal aw sabca lix ama toddoba mayl wa hiya abcadu almawaaqiiti can maka waana mawaaqiidda shanta ah ta uga fogaansho badan ama uga fog maka baynahumaa casharatu casharu maraaxil toban geedi bay isu jiraan aw aqala aw akthar ama ka badan ama ka yar bixasabi ikhtilaafi duruq si hadba sidai u kala duwayn jidka la marayo wadada la raacayo fa ina minhaa ilaa maka ciddata duruq waayo maka dhowr jid baa kasoo gala meeshaas kamaa qaala sheikh alislaam ibnu taymiya siduu sheekhaasi sheegay ibnu taymiya raxmat ullaahi caleyh wa tusamaa waadi alcaqiiq waxaa kaloo magacyadeeda ka mid ah waadi alcaqiiq baa la yidhaahdaa wa masjiduhaa yusamaa masjid shajara masjidkeedana waxaa la yidhahdaa masaajidka geedka wa fiiha bi'run tusamiihaa waxaana ku yaala ceel ay ku magacaabaan juhaalulcaama caamada kuwooda makastae aqoonta lahayni bi'ru cali ceelkii cali ceel ay yidhahdaan dadka caamada ee aqoonta aan lahayn ayaa jira lidannihim waa malaha ay qabaan ay u malaynayaan anna caliyan waxay yidhahdaan cali baa qaatala aljinna biha dagaal baa cali iyo jinka ku dhex maray meesha wa huwa kadibun waana been warkaas calina jin lama dagaalamin caamada warkeedana wax kasoo qaad ma laha waljuxfa miiqaadka labaad juxfaa la yidhaahdaa wa hiya qaryatun baynaha wa bayna maka waa tuulo iyadiiyo maka ay u dhexeeyaan naxwu halaathu maraaxil ilaa saddex geedii wa hiya miiqaatu ahli shaam wa masr dadka shaam ka imanaya iyo masr oo marka shaam la leeyahay waxaa soo gelaya wadamada hadda lubnaan iyo urdun iyo falastiin iyo suuriya iyo soo wadagelaya marka shaam la leeyahy magacaa waaga hortaas u ahaa iyo masr ayaa dadkaasa kasoo xarmada wa ahlu lmadiinati aydan reer madiina laftooduna ida ijtaazuu hadday kasoo gudbaan min dariiqin aakhar wadooyinka qaar ay soo maraan ay kusoo beegmaan baa iyaguna jira qaala ibnu taymiya wuxuu leeyahy sheikh alislaam hiya miiqaatu man xaja min naaxiyati almaqrib waxay miiqaad u tahay ciddii kasoo xajta xagga galbeed ka ahli shaam wa masr sida reer shaam iyo reer masr wa saa'ir almaqrib iyo galbeedka caalam alislaami dadka degan oo dhan wa hiya alyowma kharaab maantana meeshaas waxay noqotay meel kharaab ah oo aan laga faa'iidaysan oo dayacan walihaada saara annaasu yuxrimuuna qablahaa lidalik bay dadku waxay kasoo ixraamtaa meel iyada ka horeysa hadda oo min almakaan aladi yusamaa raabiq magaalada raabiq loo yaqaano miiqaadka kusii xigaa waxa waya qarnu lmanaasil oo yusamaa aydan qarnu thacaalibna waa la yidhaahdaa tilqaa'a maka waxay xagga maka u xigtaa calaa yowmin waleyla habeen iyo maalin wa hiya miiqaatu ahli najd waana meesha dadka najid ka imanaya ay kasoo ixraamtaan waxaana filaya tana idi khusaysa idinka maadaama najid aan joogno hadda wayalamlam yalamlamna mawdicun calaa laytayn waa meel laba habeen looga socdo min maka maka baynahumaa halaahuuna maylan ilaa soddon mayl bay isu jiraan wa huwa miiqaatu ahli yaman reer yamaneed baanay u tahay miiqaat haddaan soomaalina ahayna tana iyadana na khusayso soomaalidana waa miiqaadkooda wa daata cirq daata cirqina makaanu bilbaadiya waa meel baadiyaha ku taalla wa huwa alxad alfaasil waana halka xad u ah bayna najdin wa tihaama najd iyo koonfurta boqortooyadan oo tihaama buuraleyda la yidhaahdaa baynahu wa bayna makatna wa arbacuuna maylan iyadiiyo maka waxa u dhexeeya labiiyo afartan mayl wa huwa miiqaatu ahli lciraaq waxayna miiqaad u tahay dadka ciraaq ka imanaya xujaajta ah inta haddana mawaaqiidta kaga gudubno waxaan u gudbaynaa amruhu sala allahu calayhi wasalam bitamatuc amarkii nebigu uu dadka amray inay hadday xajka gudanayaan tamatuc ay ka dhigtaan oo isdhex gashadaan cumradii iyo xajkooda fa idaa araada alixraam qofku haddaba haddii uu doono ixraamka fa in kaana qaarinan haddii uu yahay qof isku xiriirinaya qad saaqa alhadyi xoolana wada qaala wuxuu odhanayaa labayka allaahuma bixajatin wa cumra ilaahayow waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumro inaan soo guto wa in lam yasuq ilhadyi haddii aanu xoolo wadinna wa huwa alafdal waana sida fadliga badane labbaa bilcumrati waxdahaa cumro keliya ayuu ku dhawaaqayaa walaa budda saasaana qasab ahoon shaki lahayn fa qaala wuxuu odhanayaa labayka allaahuma cumra ilaahayow cumraan kuu niyooday oon kugu qasdiyey oon kugu ajiibay fa in kaana labbaa bilxaji waxda haddii uu xaj keliya u socdo cumro lahayna fanasqahu fa nasakhahu wuu nasakhayaa wa jacalahu cumra wuxuu u bedelayaa cumra ayuu u bedelayaa ku nasakhayaa liamri nabiy sala alla ly slam bidalik waayo nebigaa shadaas amray wa qowluhu waa markii uu lahaa nebigu dakhalat alcumratu fi lxaji ilaa yowmi alqiyaama cumro iyo xaj la kala saari maayo ilaa maalinta qiyaame way isdhex gashan yihiin wa shabaka bayna asaabicih ee uu farihiisa saa isu dhexgeliyay caleyhi salaatu wasalaam wa qowluhu iyo xadiidkii kale nebigu uu lahaa caleyhi salaatu wasalaam yaa aala maxamed qoyskii nebi maxamedow man xaja minkum ciddii idinka idinka mid xaj u socotaa falyahilla bicumratin fii xaja ha ku dhawaaqo oo ha niyoodo ha u qasdiyo oo allah ha ku ajiibo xaj cumrana ku dhex jirto wa hada huwa tamatuc waana ka tamatuca laleeyahy tamatuca lagu sheegayna waa saas bilcumrati ila alxaj cumraa lagu sii tamatucaya ilaa xajka la gaadho cumraa lagu horumarinaya al ishtiraad shardi inuu qofku xirto amba shardi xidhan karo ayaa halkan laga hadlayaa oo qodobka tobnaad ah wuxuu leeyahy sheekhu wa in axaba haddii uu jeclaado qarana maca talbiyatihi al ishtiraad markuu labayk allaahuma leeyahay ayuu wuxuu raacsanayaa shardi inuu xidho calaa rabbihi tacaala rabbigiibuu shardi ka shardiyanayaa wuxuu leeyahay khawfan min alcaarad isagoo ka cabsanaya inay wuxuun la kulmaan maarata ka hor yimaado ama dhibaata wuxuun dhacaan oo dhibaatooyinkaasoo noqon kara min maradin aw khawf amba jiro iyo xanuun ku dhaca ama cabsi iman karto xagga amniga wax iska bedelaano khalkhal uu yimaado ayaa wuxuu odhanaya fa yaquulu kamaa jaa fi tacliimi rasuuli llahi sala alla alay slam sida rasuulku dadka uu baray in la yidhaahdo allaahuma maxilii xaytu xabastanii ilaahay waxaa ku eegahayo maxalkaygu noqonayaa halkii aad igu xabisto halkii aad igu joojisay dhibaa wuxuunagaga hor yimaadaan amba aan ku xanuunsado amba jidkii la go-o amba wuxuun dhacaan halkaas ayaa ayay igu ekaanaysaa yacni ajarkiina ka dayacmi maayo qofkii shardigana wuu xidhanaya fa inahu in facala dalika haddii uu sidaa yeelo fa xubisa oo markaasi jidkii wuxuun ka xidhanoo jidgooya si uunugu dhacdo aw marida ama uu jiroodo jaa lahu taxallulu jaa lahu aw maradin jaa lahu jaaza lahu baa laga wadaa min taxalulihi min xajihi aw cumratihi waxaa markaa u bannaan inuu amba ka xalaaloobaa u bannaan cumradii iyo xajkiiba ou noqdo qof markaasi halkaa ku joojiyey maadaama ay yimaadeen wax awoodiisa ka baxsan oo markaasi ka xidhay oo taxallul baa u bannaananaya walaysa calayhi damun dhiigna laguma laho oo inu neef qalana lagu waajibin maayo waayo isagu muu joogsanin amba xanuun baa reebay amba cabsi baa reebtay wa xaja min qaabilin waxaanu xajkiisii ka dhiganayaa sanadka dambe ilaa idaa kaanat xajat alislaam haddii ay tahay mooyaane xajkii islaamka oo xaj ugu horreeyaba aanu jirin mooyaane falaa budda min qadaa'iha taa iyada waa qasab inuu soo gudo taa iyada waa diin lagu leeyahay weeyaan xajat alislaamna waxaa laga wadaa tan qofka marku waajibay marka noloshiisa inkastoo culimadana sheekh maahir oo shalay khudbadii jimcada wuxuu sheegay inay cumradu lafteeda aathaar badan sheegaysa inay waajib tahay qofka noloshiisa hal mar iyadoo ay culimadu daliishanayaan wa atimu alxaja walcumrata lilah markaas iyo adilo kaloo badan oo sheekhu khudbadii ku sheegay falaa budda min qadaa'iha walaysa lilixraami salaatun takhusuhu ixraamkoo la gashado salaad u gaarahoo la raaciyo ma leh laakinahu hase yeeshee in adrakathu salaad hadday salaad soo gasho qofka usoo gaarto qabla ixraamihi ixraamkiisa ka hor fa sallaa oo u tukado huma axrama kadibna ixraam ka xidho caqiba salaatihi salaadiisa kadib kaana lahu uswatun birasuuli llahi sala alla ly slam sidaas hadduu yeelo waxay kudaysha ugu sugan tahay rasuulka ilaahi subxaanahu watacaala ee sala allah alay slam ilaahay uu soo diray xayu axrama bacda salaati duhur halkaasoo nebigu uu ixraamkiisa xirtay salaad duhur kadib marka haddaa adiguna saa samayso nebigi baa ku dayatay waxna maad halaynin asalaatu biwaadi alcaqiiq salaad lagu tukado toga la yhahdo waadi caqiiq laakinahu lakin man kana miiqaatuhu dalxulayfa hase yeeshee sheekhu wuxuu leeyahay ciddii kasoo xarmanaysa dalxulayfa xaggeeda istaxiba lahu an yusaliya fiiha waxa u wanaag badan oo la kalgacayl badan yahay amba mustaxab ah inuu ku tukado laa likhusuusi alixraam macnaheeduna maaha dharkaa u xidhay baa salaad ku waajibaysaa ma aha wa inamaa likhusuusi almakaani wa barakatih waa arrin u gaara mowqica isaga iyo miiqaadka dulxulayfa iyo barakadiisa faqad rawa albukhaariyu can cumar radia allahu canh bukhaari wuxuu ka mari ka wariyey cumar ilahay raalliha ka ahday wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu leeyay samictu waxaan maqlay rasuulallah rasuulullahi sal ly slm rasuulka oo biwaadi alcaqiiq waadiga caqiiq jooga ayuu maqlay oo leh yaquulu dhahaya ataanii alleylata aati min rabbii xalay waxaa iiga yimid xagga rabbigay mid yimaada fa qaala wuxuu igu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waadigan barakaysan ku tuka nebi maxamedo caleyhi isalaatu wasalaam wa qul waxaana tidhahdaa cumratan fii xaja cumratan fii xaja cumro iyo xaj isku jiraan niyooday dheh an ibni cumar radi allahu an nebi sal slam cabdillaahi ibni cumar wuxuu leeyahay isagoo nebiga ka warinaya annahu ra'aa wuxuu arkay nebiga oo la tusay amba uriya la tusay wa huwa mucarisun isagoo guuro galay wa huwa nasuulu musaafir mucarisku waxa weeyaan qofka safarka ku jira inuu gaadiidka dejiyo ou yar nasto waxoogaa nasuulihi linnowm inuu yar seexdo aw listiraaxa waxoogaa kadibna marka uu nasashadaa ku jiro intaa uu dengiigsan yahay uu laamadoodo oo indhahaas ku hayo wax ku riyoodo amba wax la tusiyo manaam nebiga habeen isagoo yar nastay bidilxulayfa isagoo meesha dilxulayfa ku sugan bibadni lwaadi waadiga togiisa ama beerkiisa qiila lahu waxaa lagu yidhi innaka bibadxaa'i mubaaraka waxaad joogtaa caro iyo gigi barakaysan marka sababta loo tukanaya waa tabarug maadaama aathaartaas ku sugan tahay mawaaqiicda kale aanay la wadaagin marka qofkii madiine ka imanaya dilxulayfa soo mara arrintaa ha ka faa'iidaysto laakiin mawaaqiicda kale salaad u gaara lama sheegin atalbiyatu talbiyada warafci sawti bihaa iyo codka kor loogu qaado talbiyadana waxaa laga wadaa labayk allahuma labayk ducada la yidhaahdo talbiya fa inahu yulabi maxaa yel qofka wuxuu ajiibayaa ducadii nebi ibraahim ayuu ajiibayaa ilahay ugu baaqi dadka inay xajaan ku amray huma yastaqbilu lqiblata qaa'iman isagoo taagan buu qiblada qaabilayaa huma yulabi bilcumrati dabeedna wuxuu ku dhawaaqayaa cumradii iyo xajkii aw alxaji walcumra kamaa taqadam ama xaj iyo cumra isku jira sidaan soo sheegnay yaquul wuxuu odhanayaa allaahuma hadihi xajatun laa riyaaa fiiha walaa sumca ilaahay oo tan waxaad iiga yeesha ambaha allahay oo ka yeel xaj aanay ku jirin riyaa iyo istus iyo istus walaa sumca iyo ismaqashiin oo ikhlaas ayuu halkaa ka cadaynaya ilahay xaj aanan cid kale ugala jeedin oan cid kale isku tustusayn ama aan halagu maqla lahayn oo aan adiga daraadda u gudanayo ilahay iga yeelo ayaan kuu niyooday weeyaan wayulabi waxaan markaa ku dhawaaqayaa bitalbiyati nabiy sal slm ducadii nebigu akhriyay ee ahayd labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak walaa yaziidu calayha waxna ku dari maayo intaasunbuu odhanaya wa kaana min talbiyatihi sal slam waxaa kaloo ka mid ahaan jirtay talbiyooyinkii nebigu akhrin jiray labayka ilaaha alxaq ilaahay oo ku ajiiba ilaahay xaq ahaayo wailtizaamu talbiyatihi sala allahu alay slam in lagu ekaado ducadaa nebigu akhriyi jiray talbiyada la yidhahdo ayaa afdalu wanaag badan wa in kaanat ziyaadatu calayha jaa-iza inkastoo intaa lagu darana ay bannaan tahay liiqraari nabiyi sala allahu alay slam annaas maxaa yeeley nebigii baan waxba ka odhan inaan u diidin oo u qiray dadkii aladiina kaanuu yaziiduuna calaa talbiyatihi dadkii ku dari jiray talbiyadiisa ee dhihi jiray labayka dalmacaarij labayka dalfawaadil dad baa ku ducaysan jira caynka isagoo ilahay uga jeeda subxaana wa tacaala wa kaana ibnu cumar yaziidu fiiha ibnu cumarna wuxuu ku siyaadin jiray labayka wasacdayk waalkhayru bayna yadayk waalraqbaau ilayka waalcamal isagoo ilaahay baryaya oo ilaahay u sheeganaya ayuu leeya ilahay khayr oo dhami gacmahaaga ku jiraa adigaana camalka lagula qasdayaa saasuu ku ducaysan jiray ibnu cumar wayu'maru almulabii waxaa la amray qofka talbiyadan akhriyayaa bian yarfaca sawtahu bitalbiya inuu talbiyada markuu akhriyayo codka kor u qaado liqowlihi sala allahu aleyh wasalam waxaa u daliila qowlkii nebigu yihi caleyhi salaatu wasalaam ataanii jibriil jibriil baa ii yimid fa amaranii wuxuu amray an aamura asxaabii inaan amro asxaabtayda waman macya iyo cidda ila socota an yarfacuu aswaatahum bitalbiya inay talbiyada codkooda kor ugu qaadaan kor u akhriyaan wa qowlih iyo qowlkii xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee ahaa afdalu lxaj xajka waxaa ugu fadli badan alcaju wathaju oo laga wado alcaju wathalju waxaa laga wadaa rafcu sawdi bitalbiya alcaju baa laga wadaa talbiyadoo codku isqabsado oo ilku gariiro ayaa laga wadaa wathajuna waxaa laga wadaa sayalaanu dimaai alhadyi waaladaaxi dhiigga la dareerinaya xoolaha hadyiga iyo adaaxida udxiyada labadaas iyo codkaa talbiyadu xajka waxyaalaha ugu fadliga badan bay ku jiraan marka arrin sahlan ma aha waana arrin daliil loo hayo walidalika kaana asxaabu nabiy sal l slam lidalika asxaabta nebigu waxay ahaayeen fii xajatihi xajka xilligii uu gudanayay yasruquuna biha suraaqan codkoodu dhawaq dheer buu isu bedela aad bay suraaq u sameynayaan wa qaala abu xaasim wuxuu yihi kaana asxaabu nabiy sala alla ly salam asxaabta nebigu waxay ahaayeen idaa axramuu hadday xarmadaan iyo xaram xidhaan xajka u baxaan lam yabluqu rawxaa rawxaaba intaanay gaadhin xataa tabuxu aswaatuhum ayaa codkooda xabeeb jiq iska dhigi jira oo codkaba ka lami jiray oo xabeeban jireen codka dartii dhawaaqiisa marka saasaa dhawaaqa mar waxaad umalaysaa shan milyanoo hadday hal mar dhawaaqdo wax sahlan maaha marka waxa weeyaan quwatulislaam baa ku jirta iyo quwatu ducaa iyaguba intaan meeshaaba la gaarin bay waxoodii hormarsadeen dabna waaba waa ku xiiqeenba codkii baaba yaba xisiray xataa baxad aswaatuhum wa qowluhu sal ly slam iyo markii nebigu aleyh salatu slam uu yihi kaanii anduru ilaa muusa calayhi salaam waxaad moodaa inaan u jeedo oon arkayo nebi muuse oo lay tusay oo riyada ku arkay nebiga caleyhi salaatu wasalaam haabidan min athaniya isagoo laftii kasoo daadegaya buurtii yareyd oo gumburta ahayd walahu ju-aarun ila allahi tacala bitalbiya isagoo aad korka ugu dhawaaqaya oo ilaahay subxana wa tacala u cabaadaya oo ilahay u qeyshanaya talbiyana ku dhawaaqaya oo wax kale aan ku dhawaaqayn laakiin labayk allahuma labayk marka ambiyadii baa caynkan samayn jirtay wاnnisaau fi talbiyati karijaal dumarkuna talbiyada raggay lamid yihiin licumuumi alxadiiثeyn asaabiqeyn sida caamka ay muujinayaan labada xadiid ee hore aan usoo sheegnay fayarfacna aswaatahuna codkooday kor u qaadayaan maa lam yuksha alfitna inta aan fitna laga baqanayn haddayse fitna timaado matalan ba aada isugu dhow yihiin amba qaar codkooda uu macaan yahay oo ragga looga badan ku fidnoobaan ayo dumarka qudhooduba markaa taas hoos bay udhigayaan lakiin haddii labada aamin laga yahaaba ragba meesha ka dhoweyn oo dumar kaliya yihiin markaasi kor bay u qaadayaan waliana caaisha iyo sidoo kale caaisha ah oo hooyadii muminiinta ahayd kaanat tarfacu sawtaha codka kor bay u qaadi jirtay xataa yasmacuha arijaal ilaa raggu ay maqlaan laakiin rijaasha caaisha ay maqshanaysa hooyadood wey caaisha umulmuminiin weeyaan marka dadka diidaya codka hor in loo qaadana waxay daliishadaan caaisha lamid maaha dumarka caadiga ah oo raggan dhegeysanao dhan waa wiilasheedii sida naska qur-aanku sheegayo qaala abu cadiya wuxuu yihi samictu caaishata taquul waxaan maqlay caaisha oo odhanaysa inii la aclamu anigu waxaan aqoon u leeyahay kayfa kaana talbiyatu rasuuli ilahi sala ly slam talbiyadii rasuulku siday ahayd uma samictuhaa tulabi bacda dalik kadibna waxaan maqlay iyadoo akhriyaysa xilligaas kadib labayk allahuma labayk sidaa ku akhriyaysa akhrajahu lbukhaari wa qaala alqaasim ibnu maxamed wuxuu yihi kharaja mucaawiyatu leylata nafr waxaa baxay mucaawiya ayaa soo baxay habeenkii loo baxay xajka fa samica sawta talbiya kolkaasuu maqlay dad talbiyadii ku dhawaaqaya fa qaala wuxuuhi man haada waa ay qofka codkiisa aan maqlaya qiila waxaa la yidhi caaishatu waa caaisha umma almu'miniin hooyadii mu'miniinta ictamarat min atanciim oo cumro kasoo xidhata tanciim fadukira dalika licaaisha kolkaasaa caaisha arrintii loo sheego layihi mucaawiya ayaa yidhi yay ahayd qofkii adiga inuu haban kuu sheegnay faqaala wuxuu yidhi waxay tidhi low sa'alanii la ahbartu haddii hadduu i weydiin lahaan waan u sheegi lahaa sababtan caynkaa u leeyahay inaan daliil haysto mucaawiye laftiisa waan u sheegi lahaa bay leedahay caaisha radia allahu canha rawahu ibnu shayba wa qaala sheikh alislaam wuxuu leeyahay walmar'atu tarfacu sawtuhaa sida hoos ku qoran haamishka baxaysu tasmacu rafiiqaatuhaa haweenta codkeeda kor way u qaadi kartaa inta ay ka maqlayaan dumarka saaxiibadaheeda la socdaa wa yustaxabu aliktaaru minhaa waxaana wanaagsan in la in markaasi la badsado minhaa cinda ikhtilaafi alaxwaal marka xaalad kasta ku jiraan talbiyada wadayaan dumarka loo diidi maayo lana aamusiin maayo maaragtay markii horena dadku gaadiid kala fogo hadda sidan baabuurtan isku wada xiran waxaan ahayn bay ku safri jireen ya dadkuna xushmadooda inta kasii badnayd ikhtilaadkuna caadi mu ahaan jirin laakiin kolley sunnatun maadiya waa sunno jiraysa oo cid bedelaysa ayna jirin daliil adiladana aan la cadili karayn wayaltasimu talbiya wayaltasimu atalbiya iltizaam iyo wuxuu ku wadayaa talbiyadaas ayuu sii wadaya oo joogteynayaa liannaha maxaa yeelay min shacaa'ir alxaj waa astaamaha xajka lagu yaqaano iyo tilmaamihiisa waliqowlihi sala alla ly slam iyo xadiidka nebiga ahaa maa min mulabin yulabii ma jiro qof talbiya ku dhawaaqa ilaa labaa can yamiinihi haddiise uu ku dhawaaqa waxa midigtiisa ka cajiibaya wa can shimaalihi waxa talbiyada la akhriyaya midax iyo midig wixii ku yaala min shajarin wa xajar ee geed iyo dhagax ah marka talbiyada xitaa makhluuqaadka jamaadaadka ah ee ilaahay abuuray ayaan ka adkaysanayn oon ka dhiga adeegeyn iyaguna la akhriyaya xataa haddaa rabta adigu yaad maqlinbee xataa tanqadica alardu min huna wa hunaak ilaa dhulku xagga iyo xagga u kala go-o can yamiinihi wa can shimaalih bidix iyo midig wa bikhaasatan kulamaa calaa sharafan mar kasta oo buur fulana waa lasii mid mar kastau meel sare fulo maaragtay aw habada waadiyan ama togu soo daadego waxaa la ajiibaya oo la akhriyaya dhagaxaanta iyo iyo markaasi geedaha lixadiid almutaqadimi qariiban xadiidkan hore u sheegnay baana loo daliishadaa ou nabigu leh alayh sala slam kaanii anduru ilaa muusa calayhi salaam anigoo nebi muuse daawanayaabad hadda ii moodaayo oo ujeedaba haabida min athaniya buur ka soo degaya walahu ju'aarun ila allahi tacaala bitalbiya isagoo kor ugu dhawaaqay ilaahay talbiyadiisi wa fii xadiidin aakhar kaanii anduru ilayha ilayh waxaabaad ii moodaa inaan ujeedan hadda arkayoon isha ku haya nebi muuse calayhi salaam idan xadara fi lwaadi yulabi markastuu waadiga kasoo dego talbiyadii kor u qaadaya wuxuu leeyahy bukhaari ba xadiidkaa wariyey qaala alxaafid wa fi lxadiid xadiidka waxaa ku sugan ana talbiyata fi buduuni alawdiya talbiyada oo kor loo qaado marka waadiyada iyo tugaga laga soo degayo inay tahay min sunan lmursaliin sunnayaal ay isaga dambeeyeen rusushii ilaahay soo diray wa annaha tata'akad siina sii adag tahay oo mar kasta lasii waajibinayo cinda alhubuud kama tata'akad cinda sucuud siday waajib u tahay marka buur la fuulaya in talbiyada aan la joojin ayay sidoo kale waajib u tahay marka la degaya inaan la joojinin sidaasu ley xaafid ibn xajar alcasqalaani calayhi raxmat ullah walahu an yukhlidaha bitalbiya waxaa kaloo u bannaan qofka mulabiga ee talbiyada akhriyaya inuu ku dhex khaldo o ku dhex daro talbiyada tahliil liqowli ibni mascuud cabdillahi ibn mascuud ba wuxuu leeyahy kharajtu maca rasuuli illahi sala alla ly slam rasuulkii ilaahay baan la soo baxay famaa taraka talbiya kama uu tegin oo muu joojin talbiyada xataa ramaa ilaa uu tuuray dhagaxii jamrat alcaqaba jamradda caqaba oon ka sheekayn doono ilaa uu dhagaxeedii ganay ilaa anahu laakiin wuxuu sameynaya yukhaliduha bitalbiyatin aw tahliil tahliil buu raacinaya mararka qaarkood laa ilaha illa allah buu raacinayay faidaa balaqa alxarama almaki hadduu soo gaadho xaramkii makaad wara'aa buyuuta maka guryihii makana u muuqdaan amsaka can italbiya markaasuu talbiyada joojinayaa liyatafaraqa si uu markaasi ugu gacan banaanaado u firaaqo ugu helo lilishtiqaal bigayriha inuu cibaadooyinkii kalen talbiyada ahayn markaasi uu ku mashquulo mima yatii cibaadooyinkaas ah kuwa hadda aan ka sheekayn doono iman doona oy ugu horeysa maxay aliqtisaal in loo qubaysto lidukhuuli maka maka gelitaankeeda wuxuu leeyahy sheekhu waman tayasara lahu liqtisaal qofkay u sahlanaatay u yasirnaata ama u fududahay inuu qubaysto qabla dukhuuli maka intaanu gelin falyaqtasil ha qubaysto ha maydho waliyadkhul nahaaran maalinimana ha galo uswatan birasuuli illahi sala alla ly slam isagoo rasuulka ilahay ku dayanaya waliyadkhul min anaaxiyati alculyaa hana kasoo galo xagga kor alatii fiiha baab alyowm baab almucallaah ee maanta uu ku yaalla baabka la yidhahdo albaab almucallaah xagga hadduu kasoo geli karaa kasoo galo fa inahu dakhalaha sala alla ly slam min athaniyati alculyaa maxaa yeelay lafta ka sarreysa ayuu kasoo galay nebigu caleyhi isalaatu wasalaam kada la yidhaahdo almushrifati cala almaqbara ee quburaha kor ka eegeysa dakhala almasjida min baabi bani shayba masaajidkan wuxuu kasoo galay albaabka bani shayba la yidhahdo weli sidii magacii ugu qoran yahay faina hada aqrab duruq maxaa yeele kaasa ah jidka ugu dhow ila alxajar alaswad xajar alaswadku halka dawaafka laga bilaabaya ayaa laga abaari jiray laakiin waa ogtahay maanta siday suurtagal u tahay joyce iyo qof khiyaar xitaa ma laha inuu habeen galo inuu maalin galo xamlaad waxa la dhaba dadka kaxeeya xilliga rabaan bay kugu aadinayaan haddaad nasiib leedo saama ka gaadho adiga alba alxamdulilah ayaaba nasiib leh bani shaybana kama geli karaan shan milyan hal mar laakiin waxa weyan dad badan baa haleeli kara waa dadka xujaaja daakhil waa ka nasiib badantihiin dadka ka imanaya lagu xarina madiinat alxujaaj labayi toban saacadood kuyuu ku jiraya marka qofkii u sahlanaato markaas saas ha sameeyo qofkii kalena ayuu isdhibin walahu an yadkhulaha waxaa kaloo qofka u banaan inuu ka galo min ayi dariiqin shaa jid alle jidkii uu doono maxaa yeeley liqowli sal ly slam nabigii baa sheegay oo inoo fududeeyo wuxuu yidhi kullu fijaaji maka dhammaan jidadka maka galaa dariiqun wa manxar waa jid la qaado iyo meel wax lagu gowraco wa fii xadiidin aakhar xadiid kalena wuxuu ahaa makatun kullahaa dariiq maka dhammaanteed waa wajidad maka meel alle meel kaa xiran ma jirto yadkhulu min haahunaa wa yakhruju min haahunaa xaggaa ha ka soo galo xaggaa ha ka baxo siduu rabo si aanu qofna u odhanin halkaas keliya aan sugaya wayaan waayo dad baa jira jecel inay meelaha qaarkood isku adkeeyaan lakiin xadiidkana kuwaana u jawaabaya inaan dad dadka meel loo diideyn fa idaa dakhalta almasjida haddaad masaajidka gasho ood iridka ilbaabka timaado falaa tansa ha hilmaamin oo ha ilaawin an tuqadima rijlka alyumna inaad lugta midig ku gasho dadka qaarkood baa maadaama ay kacbada u muuqato ay ilaawan inay galaan dadka hore u arag weliba marka kugu hada kacbada aragtoo kale waxay leedahay shucuur gaara bay leedahay dareen halka qofku inuu hilmaamo dabadeed gooru galabays ogaan waayo isagoo taaganaysa arka gudaha laakin yuu hilmaam midigta inuu ku galo wa taquulu waxaad leedahay allahuma salli calaa muxamadin allahuma salli calaa muxamedin wasalim allahuma aftax lii abwaaba raxmatik ducadii ducaa dukhuul masjid ayaad ku ducaysanaysaa taana ha hilmaamin aw amba waxaad leedahay acuudu billahi alcadiim wa biwajhi alkariim wa suldaanihi alqadiim min ashaydaan arajiim ducooyinka lagu galay ka mid tahay iyaduna masaajidka inkastoo sheekhu daciifinayo haddana wuu soo arooriyey fa idaa ra'aa alkacbata kacbada markuu arkana rafaca yadayhi inshaa gacmaha kor ha u qaado hadduu doono hadduu raba gacmaha kor ha u taago lithubuuti can ibni cabaas waayo cabdillahi bni cabaas bay ka sugnaatay radia allahu canh cabdillahi bni cabaasna arrimaha cibaadooyinka ah loogama yaabo inuu iskaga ijtihaado isagoon daliil u haysan wuxuuna nabiga ka arkin ma samaynayo aleyhi isalaatu wasalaam walam yahbut can nabiy sal slam kama ay sugnaanin nabiga anahu anahu hunaa ducaaun khaas meesha markuu maraya masaajidka la gelaya duca khaasa inuu akhriyey kamay sugnaanin buu leeyay nabiga aleyh isalaatu wasalaam fayadcuu bima tayasara lah ha ku ducaysto qofka wixii u sahlanaada wain dacaa biducaai cumar hadduu rabana ducadii cumar bin khadaab ha ku ducaysto ha yidhaahdo allahuma anta asalaam wa minka asalaam faxayinaa rabbana bisalaam hadduu saas dhahana fa xasanun waa arrin wanaagsan lihubuutihi canhu waayo waxaa ka sugnaatay cumar radia allahu canh cumar sunnihiisana in la qaato waa waajib oo nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa ki yidhi facalaykum bisunati wa sunati alkhulafa araashidiin khulafa raashidiintu ku jira oo sunahooda ku dayda baa la yidhi si gaarana uu sheegay siga abubakar oo iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar waa ki yidhi labada iga dambeeya si gaara ugu dayda abubakr iyo cumar marka cumar sunnihiisana waa la qaadanaya dawaaf alquduum waxaan ku xogsiinaa dawaafkii ah dawa dawaafkii imaatinka uma yubaadiru ila alxajar alaswad halkaa markay marayso qofku ha u degdego xajar alaswad fa yastaqbiluhu istiqbaalan ha soo qaabilo fa yukabir allahu akbar ha yidhaahdo wa tasmiyatu qablahu saxad in bismi llah laga horreysiiyaana way sugnaatay oo bismi llah allahu akbar la yihahdo can ibni cumar marfuucan uma yastalimhu biyadihi kadibna gacanta ha ku taabto wa yuqabiluhu bifamihi afka ha ku dhunkado hushumiyo wa yasjud calayhi ha ku sujuudo dushiisa faqad facalahu rasuulu lahi sal sl rsulkaas intaaba sameeyey wa cumar ayaa saa sameeyey wa ibni cabaas cabdillahi bni cabaasna saasuu sameeyey akhrajahu shaaficiyu wa axmed waqayruhum imaam shaafici iyo axmed iyo aimo badan baa saas wariyey wain lam yumakinhu taqbiiluhu haddii uu dhunkasho la gaari waayo xajar alaswadka istalamahu biyadii gacantana ku taabto uma qabila iyadoo dabeedna gacantii ha dhunkado hadaad ila gaari weydo maaragtay gacanta lafteeda taabatay iyadaba shumi maaragtay fain lam yumkinuhu istilaam xitaa haddii uu laba gaari kara waa sida u badan tahay xitaa gacan la gaari waayo ashaara ilayhi biyadii gacantan saa haku tilmaamo saasna hagu fiiqo haku fidiyo wa yafcalu dalika fi kulli dawfa hal dawaafo kastoo markuu soo wareego toddobada jeer mar walba saasaa sameeyo walaa yuzaaxim calayh dadkana yuu ciriiriin dadkaa isku dilay ad arkaysa o dhan wax ka jiraa ma jiraan xaajiraswad jacaylkii baa dadka loo jiidhayaa amba dadka masaakiinta ama muslimiinta loogu tumanaya oo dadka dhalinyarada xoogale isticmaalaya xoogooda sax maaha warkaas walaa yuzaaximu xadiidkii nabiga alay slat slam xadiidkii uu gaaro la hadlay nebigu baa u daliilay ku uhi yaa cumar cumar buu nebigu la hadlay cumarow inaka rajulun qawiy nin xoog badan baa tahay falaa tu'di daciif dadka daciifka ha dhibin cumar baa caynkaa lagu leeyay cumar baa cid dhibaya marka dadku warku wuxuu u socdaa dadka cumar ka dambeeya ninkii cumar jecel amba sunna doonayo haddaad waxoogaa dhalinyaro taha od waxoogaa xoog isbidayso dad baa jira wiil jeer lagu wado dad naafa'a baa jira dad baa jira dhakhaatiirtii ku dhahan waad dhimanaysaa oo doonaya balina meelahaas kasii maraan nafa ku jirin marka haddaad kuwaas o dhan jiidha ka war kalaahiya imanaysa waad arkaysaa adoo xataa ka fog baad arkaysa dad ku riixaya oo ku jiidhaya dad qaar moodo xilligaa in la yidhi dumarka in la taabto amba in la isku dhaco dhibaato mar had lagu yidhi aad moodo ma iskaba dhowraynba oo dad dadsaa kuu riixaya ku reebaya wax walba ad arkaysa soo maa marka arrintaas waxa weyaan rafad kala diidaya ka mid tahay xajka yaan idinka fasaadinin adoo cibaado u socda yaan shidda ku imanaya dhibaato xajka iska dhaaf xataa cumrada caadiga rabadaanka dhib badan baa dad kale ay sameeyaan dad aqoon darraana keenaysa waxaas mm yaa cumar inaka rajulun qawiy falaa tu'di daciif wa idaa aradta istilaama alxajar haddaad dhagaxa rabta inaad gacanta ula tagtood ood markaas soo taabato fa in khalaa laka fastanimhu haddaad isagoo cidla aragto bannaanoo khaaliya soo taabo wa ilaa fastaqbilhu haddii kalese qaabil uno wakabir allahu akbar dheh kugu filan ajir suma rabtid ajarku wuxuu kusugan yahay sunnaha nebiga alayh salatu slam la raaco hadba sidii fudud wa fi istilaami xajar dhagaxa oo gacanta la saaro ama la dhunkado ama lagu sujuudo fadlun kabiir fadli badan buu leeyahay liqowlihi sala allah alay slam layabcahana allahu alxajara yowma alqiyaama buu nebigu alayh salatu salaam laamkaas waa laama tawkiid waana nuunu lqasamna uu ku jiraa dhaar ilaahay baan ku dhaartaye waxaa hubaal ah inuu ilaahay soo saari doono dhagaxaas maalinta qiyaame walahu caynaan isagoo laba indhood leh laba indhood baa loo yeeraya dhagaxaas yubsiru bihimaa wax ku arkayo wa lisaanun yanduqu bihaa iyo carab ku hadlaya loo samayn doonaa wayashhadu wuxuu u markhaati kici calaa man istalamahu bixaq qofkii xaq ku taabtay isagoon cidna dhibin maaragtay sunnadiina dabaqay si wanaagsan u taaftay u markhaati furi doonaa wa qaala wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam masxu lxajari alaswad xajar alaswad koo la taabto oo gacanta sidaa loogu masaxo wa ruknu alyamaani iyo rukunka yamaaniga ee geeska yaxutaani alkhataayaa yaxutaani alkhataayaa xadan waxay tirtiraan gafafka tirtiritaan bay masaxaan way masaxayaan tirtirid bay ku samaynayaan dembigii way kaa maydhayaan biidn illah wa qaala wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam alxajaru alaswadu min aljanna dhagaxa madooba xajar aswadka laa jannada ayuu ka yimid wa kaana ashadda bayaada min athalj markii la keenay barafka uu ka caddaan badnaa xataa sawadathu khadaaya ahla shirk waxaa madowgaa ka dhigtay dembiyaday galeen dadka shirkiga ku jira waayo xajar aswadka islaamka hor buu yaallay meesha mushrikiin baana ku dawaafi jirtay iyagoo qaaqaawan weli oo dharka iska bixiyey sidaad ku maqlayseen khudbadii jimcaha u dambeysay oo sheekh alfawsaan tii ka dambeysay jimcihii dhaweyto aad buu uga sheekayay arrintaas sheekhu xafidahu llah uma yabda-u bidawaaf halkaa markuu soo gaadho qofku wuxuu ku bilaabay dawaafkii xowla alkacba kacbada ayuu dawaafkii uu ku bilaabaya ku wareegayaa yajcaluhaa can yasaarih isagoo bidixda ay ka xigto halkuu ka bilaabay odiga arkay fa yaduufu min waraa'i alxajar sabcata ashwaad dhagaxa inta ka dambaysa ayuu ka bilaabaya toddoba jeer toddoba shawd ayuu soo wareegayaa min alxajar ila alxajari shawd dhagaxa aad ka dhaqaaqday ilaa inta kusoo laabanaysa hal shood weeye marka isagay timaado shood baa buuxsamaa marka haddana kusoo noqoto shoodkii labaad wey saas weeyaan yadabicu fiiha kullaha dhammaanteed wuxuu banaysanayaa garabka dhammaanteed garabka wuu banaysanayaa yadabic waxaa laga wadaa an yudkhila ridaa min taxti ibidihi alayman inuu go-a midig garabkiisa midig hoosta ka geliyo garabkiisa midig inuu go-a hoosta ka mariyo si garabki markaa u qaawanaado idibaac buu sameynaya ragga raggaa lala hadlayaa wayarmulu fi halaatat aluulaa minhaa saddexda horena wuu ruclaynayaa socodkuu hoosta ka boobaya socod caadiya maaha tallaabadaas sidii rugle oo kale maaragtay ruclayn oo kale gucleynaya saddexda dawaafa ugu horeeya ramligu waa caynkaas min alxajar ila alxajar dhagax ilaa dhagax dhagax xajar aswadka bilowgiisa ilaa kusoo noqoshadiisa saddexda hore isagoo garabkuna bannaan yahay oo gucleynaya ayuu saa ku maraya wa yamshi fii saa'iraha inta kalena caadi buu ku soconaya sidaas siirada ku aragteen raxiiq almakhtuum arrintan markii saxaabada loo diiday kacbada ayaa waxay quraysh faafiyeen inay kaneeca cuntay bay yidhahdeen nimankii oo daciif on waxba iska celin karan baa imanaya kan nabiguna asxaabta quwaddooda inuu muujiyo rabay dabeedna wuxu garabka banneeya saddexda horena waxuu ku mara quraysh marka arkeen nimankan cududoodii iyo quwadoodii ayaa arkay nimankan inay niman xanuun ku dhacay aanay ahayn marka cabsi baa gashay cadowgii ilaahay sunnadaasina way soconaysa allaa qiyaamaha marka meesha sunna ku jira laakiin dad baad arkaysaa sii banaynaya garabka iyadoon kacbadiiba la gaadhin dawaafba la gaadhin caamada uga taakali maysid qaar baad arkaysaa iyagoo xajki dhamaaday weli garabkii bannaan yahay mana ka mana ka masixi kartid waa inaad inaad hadal badan baa ka imanaya iyo muran baa ka imanaya markaa saddexda hore wuu dadejinaya inta kalena caadi buu u soconaya wayamshi fi saa'iraha wayastalimu rukna alyamaani biyadihi fi kuli dawfa mar kastana rukna yamaaniga geeska la yidhahda midigta uu ku taabanaya hadduu taaban karo walaa yuqabilhu laakiin dhunkan maayo shida dadka qaar ay sameeyaan fa in lam yatamakan hadduu rukna yamaaniga taaban kari waayo min istilaamihi lam tushrac alishaaratu ilayhi biyadi isaga sida xajar aswadka ma aho la odhan maayo kor ka salaan inaad taabato inaad iska dhaafto waxu dhexeeya ma jiraan lakiin waa xajar aswadka midka aan marna laga tegin haddaad afka wala tegi karta aad ku dul sujuudayso haddaad taabasho keliya taaban karto haddii kalena aan kolleyba laga tegin inaad kor maaragtay ka ka salaamayso ood gacanta u taagayso adigoo bismillahi allahu akbar dhahaya amba allahu akbar keliya adigoo dhahaya wa yaquulu baynahumaa wuxuuna ku ducaysanaya labadii shoodba inta udhaxaysa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar ducada cajiibka ahee soo koobtay fadli oo dhan uu leeyahay rabbigayow adduunyana khayrna sii aakhirana khayrna sii cadaabkaagana ilahu naga koriyo naga ilaali u ku ducaysanaya duca weyn weeyaan walaa yastalimu ruknayn shaamiyeyn laakiin labada geesee ruknayn shaamiyeyn la yidhaahdo iyaga gacanna saari maayo shuqul kalena ku darsan maayo itibaaca linabi sal l slam isagoo sunnaha nebiga raacaya qaala sheikh alislaam ibnu taymiya ibnu taymiya isagoo arrintaa sharaxay wuxuu leeyahay sida haamishka hoose kugu qoran walistilaamu huwa masxuhu bilyad istilaamka lagu sheegaya waa gacanta oo saa loo mariyo lagu masaxo wa amaa saa'iru jawaanib albeyt laakiin gees geesaska kacbada ee inta kaloo dhan wa maqaama ibraahim iyo meesha maqaama ibraahim la yidhaahdo wa saa'iru maa fi lardi min almasaajid waxiidaanaha iyo dhulka inta kale masaajidka derbiyadiisa iyo gidaaradiisa wa maqaabilu alambiyaa wasaalixiin iyo qubuuraha ambiyada iyo dadka saalixiinta ah ka xujrati nabiyina sal l slam sida qolka nebiga ku duugan yahy alayhi salatu slam madiina sidaad aragteen wa maqaarati ibraahim iyo markaasi godkii nebi ibraahim wa maqaamu nabiyina calayhi salaatu wasalaam aladii kaana yusalli fiih iyo meeshii nebigu uu ku tukan jiray maqaamkiisa ahayd wagayru dalika iyo wixii intaa ka soo hadhay min maqaabir alambiyaa wasaalixiin qubuuraha dadka saalixiinta iyo ambiyada ah wa sakhrati beyt almaqdis iyo qubbatu sakhra ee beytalmaqdis ku taalla falaa tustalam gacanta lagu masixi maayo laga barakaysan maayo walaa tuqabal lana dhunkan maayo biitifaaqi ala'ima sida ambiyada isku raaceen sida isku raaceen a'immadu cafwan a'immadu sida isku raaceen wa amaa dawaafu bidalika in lagu dawaafo oo meelaha aan sheegno qubuurta saalixiinta iyo ambiyadana fa huwa min acdami albidaci almuxarama bidcooyinka la mamnuucay kuwa ugu xaaraantimaysan bay ku jirtaa waman ittakhadahu diinan qofka arrintaa diinka dhigtay laga kari waayo qubuurta lagu wareegayana yustataabu toobadkeen baa la leeyahay fa in taaba hadduu toobadkeena waa sidii la rabay wa ilaa qutila haddii kale si dowladda islaamkaa dilaysa wa ilaa qutila dowlad islaamaa dilaysa in la raaciyo weeye waayo ilaa qutila dadkii waxay ka dhigteen moogtay wax qof kasta samayn karo marka cid wax dili karta waa in la ogaadaa maaha inay koox kastoo dhan yaro isu tagta ay tiraado waxaan samaynana shareeca maaha waxaa samaynaysa dowlad aan laga daba hadlayn oo qofku aanu dhiiggii u raacanayn reer oon qabiil noqonayn oon gobol noqonayn oon noqonayn dadku maalgaadha dowlo haybad leh oo lagu aaminay dhiigga dadka aymaa samayn karta istataabu ilaa qutil marka leeyahay hebel tobadkan baa hadii kale waa la dilayaa arrin sahlan maaha laakiin hadda maaragtay baabab kalaan kaga hadli doonaa marar kalaan ka sheekayn doonaa arrintaas hadda waxaan ku noqonaynaa mawduuceenna weli haamishkii baa si socda wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay wamaa axsana maa rawaa cabdurazaq waxaa wanaag badan buu leeyahay xadiidka uu cabdirazaaq wariyey wa axmed wabayhaqi can yacla bni umaya inuu leeyahay duftu maca cumar bni khadaab waxaan la soo dawaafay cumar bni khadaab wa fii riwaayati maca cuhmaan xadiidkana maca cuhmaan buu lehy radi allahu canhu falamaa kuntu cinda arukni aladii bibaabi makka yali baaba markii aan soo gaadhay geeska u dhow albaabka kacbada mimaa yali lxajar ee dhagaxana u xiga waa hadda ka yamaaniga la sheega weeyaane biyadihi liyastalimahu uu inuu taabto gacanta ku masaxa soo gaadhay faqaala wuxuu yidhi amaa dufta maca rasuli lah sal l slam rasuulka miyaanaad la dawaafin qultu waxaan ku uhi balaa qaala wuxu uhi fahal ra'aytuhum adiga arkay yastalimuhu isagoo gacanta ku masaxaya qultu laa maya baan ku udhi faqaala wuxuu ihi fanfid canka haddaba ka fogow haddaan rasuulka aanu ayn kaa samayn adiguna iska jir fa ina laka fii rasuuli illahi uswatun xasana waayo rasuulka ilaahay kudaysho fiican ee kugu sugan saasay u taxadari jireen saasay u taxadari jireen oo isaga ilaalin jireen inaanay samaynin wax aan sugnayn waxaa kaloo ogtihiin cumar bin khadaab xajar aswadka markuu dhunkanayay inuu yihi dhagaxii hawaan ogahay inaan dhagax tahay dhib iyo dhaaf mid aanad keenin haddaanan arkin rasuulka ilahay ku dhunkanayna kuma dhunkadeen cumar arrintaana fariin wuxuu u diraya dadka ka dambeeya oo dad baa iman doona wax kale ka aaminsan inta dada imanaya oo bugaag yar wato ka akhrisan luqado kale oo waxyaalo kale isku dilaya waxyaalo kalea loo sheegay dadka waxyaalo kalea loo sheegay qaarkoodna markay kacbadaa joogaan wax macnaa u samaynaysa qabriga nebiga markay tagaan bay gebigooda bururayaan dad caynkaasna waa jiraan oo qubuurta iyaga laga raaca qabriga in la tusan ay tahay iyaga laakiin kacbadaas iyo haybadaas iyo karaamaadka meeshaaso dhan iyagoo caadi bay la tahay hal ilinna ma ka iman mayso khushuuc kama muuqato qabri ma la yimid amba qabri kooda ahad ama kii waddankoodii markaasaad moodayna khushuuc celan kusoo degayso oo dadka qaar baa isaga nugul ilahay keyrkii inay baryaan mar walba iltizaamu maa bayna arukni waalbaab in qofku uu ku dhego amba uu qabsado inta udhexaysa rukniga yamaaniga iyo albaabka kacbada walahu waxaa qofka u bannaan an yaltazima inuu qabsado oo uu ku dhego maa bayna rukni walbaab rukniga albaabka inta udhexaysa fa yadacu uu saaro sadrahu xabadkiisa iyo laabtiisa wajahay wejigiisa wa diraacayhi labada gacmoodba saa u saaro dadka saa u qabsado adiga arkay meesha multizamka la yidhaahdo ee lagu dhego raxamkallah ibnu taymiya hoose wuxuu ku leeyahay fa in axaba an yaati lmultazam hadduu qofku jeclaado multazamka meesha la yidhahdo ee lagu dhego inuu yimaado la qabsado wahuwa maa bayna alxajar alaswad walbaab waa inta udhexaysa xajar alaswadka iyo albaabka eh fa yadacu calayhi sadrahu wa wajha uu laabta iyo wejiga saaro wa diraacayhi wa kafayhi iyo labada suxul iyo labada baabacab uu saaro wa yadcuu halka alla ku baryo wa yas'alu allaha xaajatahu ilaahay toogadiisa u sheegto halkaa ilaahay dantiisa iyo muraadkiisa ugu sheegto facala dalika sidaas ha yeelo walahu an yafcala dalika cinda qabla dawaafi lwadaac saasabuu samayn karaa dawaafil wadaaca intuuna samayn inu kacbada ka soo laabanin xajka markuu dhamaysto hadduu raba taana uu samayn karaa wa fi hada aliltizaam faina hada aliltizaam laa farqa baynahu an yakuna xaala wadaac aw gayri waxaa yeele halkaasoo la istaago iyada waqti gaara ma laha markaad imanaysa markaad wadaacaysa aad sagootiyayso uma dhexayso wasaxaabatu asxaabta nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaanuu yafcaluuna dalika saasay samayn jireen xiina yadkhuluuna maka markay maka soo galaan walow waqafa cinda albaabi wadacaa hunaak haddii albaabka uu iska istaago halkaa ilahay ku baryo min gayri iltizaam isagoon waxba isku dhejinin lilbeyti guriga aan waxba isku dhejininna kaana xasanan sidaasaana wanaagsan fa idaa wallaa haddii uu markaas si jeestana laa yaqif yuu istaagin walaa yaltafit hareeraha waxba yuu firfiirinin walaa yamshi qahqara gadaalgadaallayuu bixin dibdibnaya u soconin dad baa waxaa aaminsanay oo kale kacbada dhabarka looma jeediyo oo dadka dhan dib ugu baxay oon xitaa eegin cidda isjirayaan saan ayaan la samaynin asxaabta nebiga saama samayn jirin walaysa lidawaafi dikrun khaas dawaafku ma laha dikri khaas oo la dhaho dikriga dawaafka waad aragtay nimanka cajamta ahan carabiga garanayn buug bay wataan akhriyaan oo laga daba dhahayo qaar af urdu ku akhriyaya qaar carabi ku akriya carabtii lahjaadkeedu kala duwan oo ilaa ciiddaa ka badan qaarba waxbay akhriyayaan turkigaa u daran iyo eeshiyaanka marka haddaad kutubtooda akhrido marka lagu macnayo xitaa shirki baa qaar ku jira waayo sheekhyadii bay sheekhiiba u sheegayaan sheekhii xerta lahaa ay leen sheekhu halkaasaa marayna oo kuu daacinna oo kula soconnaa ilaahay kacbada lahaa buu ilaaweyn marka dadkana aqoon darra haysa oo lama siinin aqoon fara badan looma sheegin laakiin haddii qofka uu garanayo waxa wanaagsan inuu uu matalan qur-aan xitaa u akhriyi karaa ilaal waa arkaysa dadka qaarkood xafidsanayn masxaf yarigo qaarkood wareega quraan akhrisanaya qur-aanka macid baa isku haysata dadka qur-aanka waxaad moodaa inaanu u macaanayn waxyaala kale ka jecelyihiin oo anba isku daba dhacaya anba xaraf ku dhammaanaya anba nashiidooyin anba qasaa'id waxbay akhriyaan dadku soomaalida ugu fiican soomaalida wax loo sheega wayaan wax badan wax badan laguma buuxin soomaalida soomaalida waa iska eber weyaan haddii hadda wax fiican oo sunnaha loo sheego jaanis fiican baa la haystaa waayo ummadaan kaa hor imanayn oo haddii aa shaki aanay kaa qabin inay khalad kaa fahansanayn oo tawxiid hadda laga buuxiyo maasha allah cibaado fiican bay samaynayaan hadhowna waxaa suuragala dadka inay sii gaarsiinan adduunka marka fursaddaana ducaadu maaragtay iyo u dayma la-aan insha allahu tacaala walaysa lidawaafi dikrun khaas dawaafku ma laha dikri khaasa oo u gaara isaga falahu waxaa qofka u sugan ama u bannaan an yaqra'a min alqur'aan qur-aanka inuu akhriyo wa dikr iyo xuska ilaahay subxana wa tacala maa shaa intuu ka doonay liqowlihi sal l slam qowlkii nebigae ahaabaa u daliilah addawaafu bilbeyti salaa guriga oo lagu dawaafo kacbadu waa salaad salaad buu ka dhigan yahay walaakina allaha axalla fiihi nudqa laakiin waa salaad inaan ku hadalla laynoo baneeyey isaga salaadda kale wuxuu kala duwan yahay salaadda kale laguma hadli kara hadal caadiya lakiin dawaafka telefon baa kugu so dhici kara waad la hadli kartaa waad u baahan tahay waalidkaaga kale kula soxidhaan ba wax muhiim ay tahay qof kula socda wax ku weydiin karaa qof has taqaanaan baa is arki kartaan salaadda caadiga qofka ugu salaami kartaa maydhe lakin dawaafka waad salaami kartaan qofkii telefon baa kala qaadan kartaan qof dhacay baad caawin kartaa qof baad u naseexayn kartaa wax sharkiya lakiin salaadda lama samayn karo addawaafu bilbeyti salaa dawaafka kacbada lagu dawaafayaa salaad weeye walaakina allaha axalla fiihi nudqa laakiin ilahay baa in lagu hadlay inoo baneeyey faman nadaqa qofkii haddaba inuu hadlo ay tahayba falaa yanduq ilaa bikhayr waxaan khayr ahayn yo ku hadlin wafii riwaaya xadiid kalena wuxuu lahaa fa aqiluu fiihi alkalaam hadalka sidiisaba iska yareeya hadalka sidiisaba iska yareeya markaa soomaalida oo ku yarta aqoonta waxaa ka mid ah qaar xitaa la sheegaya sida dadku sheegaan meesha ka yimaadeen lama garanaya laakiin qaar baa isku qabsay kolkaas wuxuu u maleyay in reer hebel ogaan loo riixayo asu qabiilkii sheegu uhi sanad dambena xaji doon wax iska dhiciya dawaafkay ka sheegeen qaar caynkaa yidhi taasna waxa weyan aqoontaa yar quraysh baa ugu sii darnayd walaa yajuusu an yaduufa bilbeyti curyaan guriga qof qaawan kuma dawaafi karo inaad la yaabtaan baa laga yaabaa laakiin nabigaa mamnuucay alayhi salatu slam nabiga ka hor iyadoo qaawan bay ku dawaafi jireen waxay odhan jireen dharkan aan xidhannahay waa dhar aan ku dambaabnay waa gaalo saddex boqol iyo lixdan sana caabudaya marka hadday reer makana siiyaan daraan xidhan oo qof reer maka ayuu leeyahay kuwan xaramka ka mas-uulka ah ha lagu dawaafo sheekh fasan waa ka sharaxaya isbuucii dhaweyto haddii kale la waayo soo maaha annagoo qaawan baan dawaafaynaa waa kii nabiga marka cali soo diray edi sanadka laga bilaabo mushriku ma soo dawaafi karo qof qaaweyna guriga kuma xaji karo markii la qabsaday la xoreeyey maka markaasuu nabiga ka joojiyey alayhi salaatu wasalaam naagahooda xaydkana waa iskaga dawaafi jireen iyaguna waxaasna waa laga nadiifiyey waa laga waa laga joojiyey walaa yaduufu bilbeyti curyaan guriga guriga kacbada ilaahay qof qaawan kuma dawaafi karo walaa xaa'id naag dhiig low caadalana kuma dawaafi karto liqowlihi sal ly slam qowlkii nebiga ahaa laa yaduufu bilbeyti curyaan guriga qof qaawan iyo ku dawaafin wa qowluhu licaayisha iyo qowlkii caaisha uu ku yidhi xiina qadimat muctamira markii ay timid cumrada u timid fii xajat alwadaac xajkii u dambeeyey nebigu u gutay ifcali kamaa yafcalu lxaaj wax kastoo qofka xaajigii samaynaya samee kayra an laa taduufii bilbeyt laakiin guriga ha ku dawaafin walaa tusalli hana tukani xataa tadhur ilaa daahirto way caaisha nebiga la socotay alayhi salaatu wasalaam markay yimaadeen acmaashay rabeen inay bilaabaan ayaa xayd u yimid dabeedna wuu usoo galay qolkii iyadoo ooyeysa dabeedna waa kii ku yihi sida saxiixa ku sugan annafisti ma xayd baa kaa yimid markaasay tiri haa wuxuu waa wax ilaahay ku waajibiyey hablaha ilma nebi aadane oo ilaahay ku qadaree waxbaa ka warwarin dabeedna caynkan uu sheegay xajkaagina waxba kaa xumaan maayaan salaadiiyo iska ilaali dawaafun laakiin waxa kale qofka xaajiga samaynaya waa samayn kartaa saas buu qalbiga ugu qaboojiyay caaisha iyo haweenka muslimiinta o dhan saasa loo sheegaya fa ida intahaa min ashawd asaabic toddoba jeer markuu dawaafka dhammeeyo qadaa katifahu alayman ha daboola garabkiisii midiga oo markii hore u baneeyey markaasa laban ayaa la daboolaya goor baana la baneeyey markii dawaafka la bilaabayay waqtigaasay leedahay wax walba waindalaqa ilaa maqaami ibraahim hana u dhaqaaqa maqaami ibraahim meesha la yidhaahdo wa qara'a ha akhriyo wattakiduu wuxuu akhriyey wattakiduu min maqaami ibraahima musallaa ka dhigta meeshii maqaami ibraahim musalla a ku tukataan ka dhigta wa jacala almaqaama baynahu bayna alkacba adiga kacbada waa inuu maqaamka idin dhexeeya markaad tukanayso wa sallaa cindahu rakcatain laba ragcadood meesha ha ku tukado wa qara'a fiihimaa ha ku akhriyo qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad labada ha ku akhriyo hoos ku leey sharaxa walaysa fi xadiidi dikru maxduud can nebi sal slam dikri khaas oo nebigu meesha ku jeegay ma jira iyo waxaa amray iyo miduu qowl ku sheegay iyo miduu dadka baray bal yadcu bihi saa'ir aladciya sharciya dhammaan ducooyinka sharciga ah ku ducaysto wamaa yadkuruhu kathiira min annaas min ducaa'in mucayan dadka qaarkood waxyaalahan ay sheegaan ah duca mucayan oo lagu ducaysto taxta almiisaab marka majaroorka la hoos joogo ama daroorinta ama meeshan kacbada ay ay birtu kasoo taagan tahay dadba hoos taago oo aaminsan dacooyin khaasa meesha in in maarata karaamaad khaasa leedahay laa asla lahu asla ma laha buu yihi sheekhu arrintaa waa lasoo baaray wax ka jiraan ma jiraan wa yanbaqii waxaa habboon allaa yamura bayna yaday almusalli hunaak dadka tukanaya inuu hormarin qofka kacbadii baa la jooga waa la iska hormaraya has odhanni isilaalinta isilaalin karto walaa yadcu axadan yamuru bayna yaday adiga in qofka hormarana ha yeelin haddaad ba joojin kartaba dadka ka hormaraya haddaba tamar u yeelataba iska dheci dadka iska jooji haddaa awoodi karto hooyo sal isagoo tukanaya licumuumi alaxaadiidi nahya can dalik waayo axaadiidta diidaysa qofka tukanaya in la hormaro waa caam wax reebayo gaar ka yaraya ma jiraan wa cadami thubuuti istithnaa'i masjid alxaraam minha waxaan la haynin axaadiid odhanaysa xaramka wixii rabaa laga yeelo ma jirto bal makata kullaha maka o dhan baana caynkaas caamada waxay ku odhan doonaa reer maka ama dadka sacuudiga degan haddaad sala iska qabo qaar baa ku odhanaya xaramka waa caadi xaramka waa caadi aqrabi iyo haddaad garanaysa haddii kale dhowr jeer baan ku arkay arrintaas oo kula yaabaya waayo waa wax la faafiyey marka waxaa isku baagmay waqtigii oo adkaaday dadkii oo batay oo in qofka la joojiyay adag tahay iyo dad ay cilmi bidayeen oo ku yidhi xaramka ma kala lahaa dabeedna waa adaaba laga lagu dagaalamaba dad dadka joojiso in adiga daala lagu soo raaca suuragalaba arrintaana ku baraarugsanaada insha allahu tacaala uma idaa faraqa min asalaa salaadda markuu soo faaruqo dahaba ilaa zamzam haltaga biyihii zamzamkaa berigii hore waxaa ahaan jirtay god hoose loo dhaadhici jiray hadda godka waa jira ma jiro waa la daboolay adiga arkay wixi dhan waa isku siman yihiin agtiina laydin soo dhigay ceelkii hoose loo dhaadhici jiray jaranjarooyinkii iyo godkii wixii ma jiraan dhammaan waa la daboolay waxa loo baahday dhulkii baa loo bahday spacekii samsamka markuu tago ha ka cabo qeyb ha ka cabo wasaba calaa ra'sihi madaxana ha iskaga shubo faqad qaala sal ly sl nebigu wuxuu yidhi maa u zamzami limaa shuriba lah biyaha zamsamku waa wixii loo cabo marka wixii lagu dacaysto weeyaan xadiidu saxiix kamaa jamaca qaala jamcu min ala'ima saasuu sheekh albani uga hadlay wa qaala wuxuuhi isagoo biyaha zamsamka ka sheekeynaya innahaa mubaarakatun waa biyo barakaysan wa hiya dacaamu ducmin cunto ahaanna waa loo isticmaalaa wa shifaau suqmin dawa ahaan xanuun iyo jiro lagaga bogsadana waa loo isticmaalaa sideeda xitaa loogu cayilay abudar bergu bergu cabi jiray waa biyo barakaysan biyo caadiya maaha wa qaala wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam khayru maa in calaa wajhi اlardi maau zamzam biyaha dhulka korkiisa yaalla waxa ugu khayr badan oo ugu wanaag badan biyaha samsam fiihi dacaamu min adducum waa un waa cunto gaajo oo laga dugsado oo kaabiisa baahi ku tirta wa shifaau min asuqum dawana ka ah cudur iyo jiro xanuunada khatarta adduunka dad ilahay kaga daweeyaa la sheegaya haddaa lala dhakhaatiirta la dhahay qofkaas dawo ma leh dad samsam cabiya oo ilaahay aamino birrix ay gaaladii markay ku noqdeen meelahay ka yimaadeen rumaysan waayeen adiga ma tiidi qofkii lagu yidhi waa mucjizaadka ilaahay kale ilahay awood wax walba awood buu leeyahy marka taasna waxa weeyaan culammadii hore qaar fahamkii ilahay u beri jire qaar xifd alqur'aan qaar dalab alcilm qaar zuhdi qaar waric qaarba waxbay ilahay u beri jireen qaar dhasha haddii ilahay dhalka doonayaan meel munaasaba la joogaa marka maaha inay biyahan wax kuu keenayaan lakin markaad cabaysa ilahay barya muraadka ka qabso guri ilahay baad joogtaa tawxiidka markaa halkaa ha ka daahiro oo ha ka sugnaado uma yarjicu ila alxajar alaswad kadibna dhagaxii madow ee xajar aswadka ha ku laabto wayukabir allahu akbar ha yidhaahdo wayastalimuhu ha taabto haddii uu taaban karo cala tafsiili almutaqadim sidaan hore usoo sheegnay asacyu bayna safa walmarwa socodka safa iyo marwo la dhex soconayo amba la ordayaba uma yacuudu adraajah dib buu usoo noqonaya qofku maadaama ay ka xigto markuu maqaamu ibraahim ku tukado xajarka yimaado sacyiga wuxuu ka xigaa soo maaha bidix mina iyo odgaar mesha ku qoran tahay safa iyo marwa xagga ha usoo noqdo si qof soo soo noqdaad la mid tahay marka gadaal ha usoo noqdo fa in danaa min asafa markuu safa usoo dhowaado qara'a ha akhriya qowlihi tacaala halka allah subxana wa tacala aayadda qur'aanka ku leeyahay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaxa calayhi an yadawafa bihima faman tadawaca khayran faina allaha shaakirun caliim aayadda ha akhriyo wayaquulu ha yidhaahdo nabda'u bimaa bada'a allahu bih waxaanu ku bilaabaynaa wixii ilahay ku bilaabay muxuu ilahay ku bilaabay ayadda markuu sheegayay ina safa bu ilaha yidhi ilahay ma odhan ina marwa marka adigu halkaa ilahay ka bilaabay ku bilow nabda'u bimaa bada'a allahu bihi uma yabda'u bisafa safaha ka bilaabo fayartaqi calayh buurta hafanto oo kor hago baxo dhalada sare xataa yara alkacba ilaa uu kacbada arko sheekhu hoos buu kushe wuxu uhi laysa min asahli ilaan hadda ma sahlana ru'yat lbeyt in laga arka kacbada halkaa ilaa fi bacdi alamaakin min asafa meelo yaryaro koobana safa ka mid ah ayin baad kacbadaba kasoo arki kartaa inta kale lakiin dhismaa kaa qariyay iyo tiirarkan iyo laga taagay fa inahu yaraahu min khilaali alacmida waxaad ka arki kartaa tiirarka dhexdooda haddaad dadaasho oo dee jaanis baad hesho dadka ku riixinba alatii buniya calayha adaabiqu thani min almasjid ee laga dhisay dabaqa labaad ee masaajidka faman tayasara lahu daalik qofkii u sahlanaato ilaah u yasiro faqad asaaba sunna sunnihii waa asiibay wa ilaa haddii kalese falyajtahid ha dadaala uun walaa xaraja dhibna ma jiro xaraj iyo dhibna ma jiro fayastaqbilu alkacba kacbadaha soo qaabila markaa wayuwaxid allah ilaahay midnimadiisa ha ku dhawaaqo oo ilaahay ha waxido wayukabirahu ilaahay ha weynayo allahu akbar ha yidhaahdo wayaquulu ha yidhahdo allahu akbar allahu akbar halaatan saddex jeer ha yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxsaaba waxda marka ducadan waad garanaysaanoo inay tawxiidkii ku sugaya tahliishii ilaahay subxana wa tacala de ilahay mooye macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro shariigna ma laha isagaa ay mulki iyo boqortooye iyo mahad u sugnaatay isagaa wax nooleeya isagaa wax dila isagaa wax walba awooda anjaza wacdahuna ballankiisi ilaahay waa oofiye weeye nebigiisa u ballan qaaday fatxu maka furashadii iyo diintu inuu dhamaystirnaato iyo xaqu inuu adkaado wanasara cabdah addoonkiisana waa guuleeyey addoonku waa kuma nebi maxamed aleyhi isalaatu wasalaam wahazama alaxzaaba waxdah axsaabtii isu soo gaashaanbuuroysatay ee isugu yeedhatay inay sunnaha iyo diinta ay baabi'iyaan ee nuurka ilahay baktiyaanna ilahay waa kii jabiyay axsaabtii saddex jeer saasa yidhahdo wayadcu bayna dalik inta udhaxaysana ha ducaysto hadduuba taagnaan karaba duco ayaa halkaana ku sugan inuu ku ducaysto ay bayna tahliilaad labadaa marka labada laa ilaha illa leeya dhexdooda ha ducayso inta udhaxaysa bimaa shaaa min adducaa wixii uu duca doono xusuusan karo min khayri dunya walaakhira khayr addunya aakhiraba ilahay aa ka baryo walafdalu waxa u fadli badan an yakuuna ma'huuran wuxuu ku ducaysanaya inay ahaato wax laga soo raray can inabiy sal l slam nebigii aw salafi saalix ama dadkii wanaagsanaaye haboonaa wayadcu bayna da uma yanzilu kadibna ha soo dego liyascaa bayna safa walmarwa ila buur buu saaraaye buurtii ha ka soo dego halkii iyo marwo ha u kaco wa qaala rasulu lah sal l slam rasuulku wuxuu yidhi iscaw sacyi sameeya oo labadaa dhexdooda socda fa ina allaha kataba calaykum sacyi maxaa yeeley ilahay wuxuu idinku waajibiyey sacyiga inaad labadaa buurood dhexdooda socotaan
fayamshi ila alcalami almawduuc waa inuu gaadha calaamadda muujisan can alyamiini walyasaar bidix iyo midigba laga calaamadiyey midabka la mariye waa aragteen soo maha waa midabkee cagaar cagaarka ahaa halkaas wey huwa almacruuf waa halka loo yaqaana bilmayl alakhdar maylka cagaaran halka dadka u yaqaanaan weeyaan qofba waxbuu yaqaan lakin waa meeshaasun aduuba inta inta la gaadhayo uma yascaa fiihi laakiin labada inta udhexaysa socodkii aayarta ahaa wuu ordayaa sacyan shadiidan ila alcalam alaakhir aladii bacda intaa la gaadhay calaamada kale aqdarka dhinaca kale labada meesha inta udhexaysa orod baa lagu mara halkaas wa kaana fii cahdihi sala alla alay slam waadiyan waxay ahaan jirtay xilligii nebiga togid bay ahaan jirtay abdaxa fiihi daqaaqu lxasaa toggaasoo bannaanoo dhagaxaan qururuxoo yaryaro jay a uu yaallo wa qaala sala allah alay salam waxaanuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqdacu alabdaxu ilaa shadda toggaa waxaan orod ahayn lagu mari maayo dumarkaa la isweydiin karaa iyagu maxay yeelayaan uma yamshi sacudan kadibna fanasho labaad ba bilaabaya kol hadduu safa marwo ka soo noqday safa haddana fuulayo mar labaad xataa yaati cafwan marwo weli gaa weli marwo uu gaadhay mar wuu gaadhay buurtii haddana uu fuulaya fa yartaqi caleyha korkuu uga baxayaa wayamshi wayasnacu fiiha wuxuu ku sameynayaa marwa maa sanaca cala safa wixii safa uu ku sameeye ahayd kacbadii u qaabilo min istiqbaal alqibla watakbiir takbiirtii watawxiid iyo tawxiidkii waducaa iyo ducadii wa hada shood intaas waa hal shood sida dawaafkuba xajar alaswadka bilow ilaa xajar aswad dhamaad shood tahay sacyigana safa ilaa marwa ayaa showda yani culamada qaarkood bay ka qarsoontay ibn xasm sheekha la yidhahdo sbain buu joogay soo maa muu imanin bay yidhahdeen markuu sharaxayay afariy toban jeer afariy toban jeer buu mooday laakiin waa inaad ogaatay inay halkii marba show tahay uma yacuudu xataa yarqa calaa safa mar labaad ba hadana kusoo noqday maxay safa wa yamshi mawdica mashyihi halkii socodka haydna wuu soconayaa wa yascaa mawdica sacyihi meeshii la ordayana wuu ordaya aan soo sheegnay wa hada shawdu thani kan waa shawdkii labaad uma yacuudu ilaa marwa adana mar wal marwaad ku labaanaya wahaakadaa saasuu ku wadaya xataa yatima lahu sabcatu ashwaad ilaa toddoba jeer uu dhameeyo nihaayata aakhirihaa ta u dambaysana ku dhammaanayso cala almarwa marwo ku dhammaanayso
wayajuusu waxaa u bannaan qofka xaajiga ah an yatuufa baynahumaa raakiban inuu ku dawaafo amba ku maro inta udhexaysa safa iyo marwa raakiban isagoo gaadiid saaran waalmashyu acjabu ila nabiyi sala alla ly slam socod cagta lagu maraana ee nabiga caleyhi isalaatu wasalaam la qurux badnayd oo taasaa loo cajabgeliyay xaggiisa wa idaa dacaa fi sacyi biqowlih haddii uu ku dacaysto markuu sacyiga ku jiro rabbi ikfir warxam innaka anta alacazu alakram falaa ba'sa wax dhibaato amale ducadaasna lihubuutihi waa sugnaan sugnaanshaha ee ka sugnaatay can jamci min asalaf dad badan oo ka mid a dadkii wanaagsanaayo hormaray fa ida intahaa min ashawd asaabic shawdka toddobaad markuu dhammeeyo qofku cala almarwati marwo uu kusoo dhammaado qasa shacra ra'sihi timaha madaxiisa ha gooyo wa bidalika tantahi alcumra halkaasna waxaa ku dhammaanaysa cumradiisi markuu timaha xirto waxalla lahu waxaana u xalaaloobaysa maa xaruma calayhi bilixraam wixii ka xaaraantimoobay ee ixraamkii uu xidhay kaga xaaraantimoobay halkaasay ugu xalaaloobayaan fa yamkuthu haakadaa sidaas ayuu ku nagaanayaa xalaalan isagoo aan wax ka xaaraami jirin oo wixii ixraamka uu ka xaaraantimeeyey aanu xaaraam ka ahayn ilaa yowma tarwiya ilaa maalinta sideedda dulxija maalinta yowma tarwiya la yidhaahdo waman kaana axrama bikayri cumrati alxaj qofkii soo xidhnay markiisa horeba waxaan cumradii xajka ahayn walam yakun saaqa alhadyi hadyina aan soo kaxaynin min alxil dhulkii xalaasha uu ku ahaa aan hadyi ka soo kaxayn fa calayhi isaga waxaa ku waajiba an yataxallala inuu xalaaloobo itibaacan isagoo raacaya liamri nabiyi sala allah alay slam amarkii nebiga waitiqaa'a isagoo iska ilaalinaya ka dhowrsanaya liqadabihi cadhada nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo ka cadhooday dadkii sunnada sidaas fulin waayey ee markuu yihi xalaalooba xalaaloobi waayey wa amaa man saaqa alhadyi dadkii hadyi soo kaxeeyey miyaa fayadallu fii ixraamih isagoo ixraamkiisa ha ku baaqi ahaado walaa yataxallal mana xalaaloobayo ilaa bacda ramyi yowmi naxar ilaa uu dhagaxa tuuro maalinta xoolaha la qalayo ka hor alihlaalu bilxaj xajkiioo la xidho yooma tarwiya maalinta sideedaadka oo dadka mutamaticiinta ah ee marka sideedda la gaadho dib u xidhanaya ixraamkoodii ee markaasi xaj xidhanaya fa idaa kaana yowma tarwiya maalinta yooma tarwiya sideedaadka wa huwa yowma thaamin min dilxija waa maalinta sideedaad dulxija eh axrama ixraamkiisa ha gashado dharkiisa ixraamka wa ahalla bilxaj xajna ha ku dhawaaqo falyafcal ha sameeyo kamaa facala cinda alixraam sidii uu sameeyey markii uu soo xirinayo cumrada bilcumra min almiiqaat miiqaadka markuu joogay sidii uu sameeyey si laeg ha sameeyo oo ahayd min aliqtisaal inuu qubaysto wa tadayub udug marsado wa labsi alizaar gunti xirto wa ridaa iyo go wa talbiya talbiyada ku dhawaaqo oo dharkii toolnaha iska ilaaliyo walaa yaqdacuhaa yuuna joojinin ilaa caqiba ramyi jamri alcaqaba ilaa intuu dhufturo dhagaxaanta jamrat alcaqaba la yidhaahdo oo soo socotaan ka sheekayn doona wayaxrimu wuxuu kasoo xirmanayaa min almowdic aladii huwa naasilun fiih meeshii uu kasoo degay xataa ahlu maka xataa reer maka yaxrumuuna min maka makaha kasoo xirmadaan uma yandaliqu ilaa mina kadib minaha ha u kaca xagga mina fa yusallii fiihi duhur duhurka minaha ku tukado wa yabiitu fiiha habeenkii halkaa ha u hoydo xataa yusallii saa'ira salawaati alkhams ilaa uu shan salaadood meesha ku tukado qasran duuna jamc iyagoo gaaban laakiin aan la isu geyn iyagoo tii afarta ahayd laba laga dhigay laakiin aan israacinin duhur iyo casr iyo maqrib cisha la israacinin mid walba meeshisa qasri ku yahay oo yoma tarwiya maxaa ku xiga sagaaloodkii carafo loo kacay soo maaha al indilaaqu ilaa carafa ayuu ku magacaabay maka xaggii carafo oo loo dhaqaaqay fa idaa dalacat ishamsu yowma carafa markay qoraxda soo baxdo maalinta carafaad indalaqa ha u kaco qofku ilaa carafa banaanka carafaad ha la aado wa huwa yulabi isagoo talbiyada akhriyaya aw yukabir amba allahu akbar odhanaya kullu dalika waxaasoo dhan facala nabiy facala asxaabu nabiy sal l slam asxaabta nebigu intaba waa sameeyeen wahum macahu fii xajatihi iyagoo la socda nebiga xajkiisii yulabi lmulabi qofka labayk allaahuma dhah wuu dhahayay qofkii doona falaa yunkiru calayh kuma inkirayn oo kuma diidayn wa yukabiru lmukabir kii rabana allahu akbar buu odhanayaa falaa yunkiru calayh kaana kuma inkirayn akhrajahu shaykhaan uma yanzilu fii namira meesha namiro la dhaha kusoo dego wa huwa makaanun qariiba min carafaat waa meel u dhow meesha banaanka carafaat walaysa minha laakiin carafa ka mid maahay ogaada wayadalu bihaa halkaa ha ku ekaado ilaa maa qabla zawaal wixii ka horeeya zawaalka oo ah markay cadceedu ilato xagga duhurka loo gudbayo fa idaa zaalat ishamsu marka ay qoraxdu markaas xaggaa u wareegto xagga ay duhurka bartanka beerka cirkay ku taagneed dhinac uga baydho duhurkii una ilaa curuna curunaha u guro wanasala fiiha halkaa ha dego laakiin sheekhu wuxuu leeyahay wa hada nazuul meeshaasu la dega maanta waladii bacdahu iyo meesha ka dambaysa qad yatacadaru alyowm waxaa laga yaabaa maanta inay adkaato taxqiiquhu sida aan sheegnay qofku carafa ka hor laba geediyo lasii degayo inay suuragal noqon weydaa suuragala lishiddati zaxaam cidhidhiga jira dartii fa idaa jaawazahumaa ilaa carafa haddii uu labadaba iska dhaafo carafa toos u tago falaa xaraja in shaa allah wax dhiba ma jiraan in sha allahu tacaala qaala sheekh islaam itaymiya wuxuu yihi wa amaa maa tadamanathu sunna waxyaalaha sunnaha ku dhex jira ay ka mid tahay min almaqaami bimunaa yowma tarwiya in mina la diga maalinta tarwiyada walmabiitu fiiha alleyla alatii qabla yowmi alcarafa loona hoyda habeenka ka horeeya maalinta carafaad uma almaqaama bicurma haddana curno la dego alatii hiya almashcar alxaraam oo mashcar xaraam meesha la yaqaan la yidhahdo wa carafa ilaa zawaal ee carafa ilaa zawaalka la gaadhayo wadahaaba minha ilaa carafa iyadana looga sii guuro carafa walkhudbatu wasalatayni fi ahnaa'i dariiq oo weliba dhexda inta lagu sii jiro ay khudbad iyo laba salaadood sii tukanayo ibadna cur fa hada kalmujmaci caleyhi bayna alfuqahaa waxaa laga yaabaa inay isku raacsan yihiin fuqahadu wain kaana kathiira min almusanafiina laa yumayizu inkastoo rag badan oo kutub qora aynay saa u kala fasheegi karayn wa akharu nnaasi laa yacrifu dadka badankooduna maba yaqaanaanba waa liqalabati alcaadaat waa caadooyinka ka qaalib noqda dadkii almuxdatha ee soo dariyey ayuu leeyahay haddii marka la awoodi kara intaas suuragal tahay in axsan haddii kalena falaa xaraj oo toos loo aado carafa waana sida loo badan yahay laakiin iyadoo la ogeyn baa u daran ha la ogaado tamar meelaa ku dhigtaba ogow horto uma yanzilu fi mara taana waa ka gudubnay uma yusallii binnaasi duhra walcasra qasran dadku waxay tukanayaan duhur iyo casr ayay qasri tukanayaan waa jamcan laysu geeyey fii waqti duhur xilliga duhurka duhurka carafa lagu tukadaa duhurkii oo casarna la raaciyey oo labadiba ay qasrina yihiin jamcina yihiin culimadu waxay dhahan waxaa saa loo leeyahay in qofku laga bilaabo duhurkii ilaa zawaalka cadceedu dhacayso uu cibaado ugu tafarqo maalinta iyo alabari oo xitaa salaaddii casre duhuri baa la raaciyay soo maha maxaa kuusoo hadhay ilaa inta cadceedaasi sii dhawaanaysa dhicid u dhawaanayso ducaad haysataa waa ilaa waa maalin qiimo lahoo xajkuna waa maalinta dee asalka u ah wa yu-adanu lahumaa aadaanan waaxid labadaas salaadood duhurkii casarka waxaa loo adimaya hal aadaan oo iqaamateyn lakiin laba aqaamay kala leeyihin tad hore labada ragcadood horena iqaamad labada ragcadood dabana iqaamad walaa yusallii baynahumaa shay-an dhexdoodana waxba tukan maayo wax u dhexeeyana ma jiran labadoodaas waman lam yatatayasar lahu salaatuhumaa maca alimaam qofkii u suurtogeli weyda u sahraanaan weyda imaam inuu la tukado falyusalihimaa kadalika waxda isaga laftiisu yuu odhanay ani hadday dhaaftay imaamkii anu waan dhamaystirayaa isaga laftiisu qasran waa jamcan ha tukado maca man xawlahu min amhaalihi isagoo dadka areerihiisa jooga ee la midkaa isaga xaaladiisu ay la mid tahay alwuquufu fii carafa carafa oo la joogsado maxay tahay dadka qaarkood waxaa u haystaan keliya carafa in la taagnaado un oo marka waxay dad fadhiya arkaman la yaabaan meesha oo lagu sugnaadaa wuquuf la yidhahdaa oo lagu dacaysto macnaheedu ma inaad maanta lix todoba saac oo taagnaanaysa maha macnaheedu maaha inaad sirajo ku dacayshataan oo kuu fiicanta waana kuu furantahay meelo lays amrayn waaba la sheegi doonaa laakiin hamoodin inaad leeyahay maanta o dhan ma fadhiisan kartid uma yandaliqu ilaa carafa carafa ayuu u kacayaa fa yaqifu cinda sakharaat ha joogsada meesha dhagaxaanta dhagaxaanta waaweyn asfala jabal raxma jabal raxma hoosteeda qofkii joogsan karaya in tayasara lahu daalik waase hadday u fududahayba hadda maanta meel martaba heli maysid dad baaba deganba dad baaba la siiyeyba waxaaba lagayaa xamladaadiba mahaba inaad inaad accessba weyda ama geli kar weydaa suuragala fain wailaa fa carafatu kullaha mowqif haddaad jabal raxma iyo dhagaxaanta geli weyda soo maaha carafo oo dhan baa lagaga dhigay lagaga dhigay maaragtay haddii ala kuriya mowqif a istaagi karto ama ku dacaysan karto marka dhulka o dhan baa lagu barakeeyey waayo diinta islaamku ilahay waa caalam alqeyb wuu ogyahay dadka inay badanayaan zaxmad imanayso si aan loo odhanin khalaas dadki horaa samayn jira annaga ma samayn karno oo la isaga daynin ilaa lasoo carafo o dhan intaas oo dhan mise milyan bay qaadaa qof walba halkaa meel ka waayi maaya insha allah wayaqifu ha istaago mustaqbilan qibla xagga qiblada isagoo utaag ujeeda raafican yadayhi gacmaha kor u qaadaya yadcuu ilaahay barya wayulabii talbiyada akriyaya wayakthiru fiiha ha badiyo min altahliil laa ilaaha ila allah ha badiyo faina khayra ducaai yowma alcarafa maxaa yeele fainahu tahliishu khayru ducaa ducaa lagu ducaysata u khayr badan weeye yowma alcarafa maalinta carafa liqowlihi sala alla ly slam qowlkii nabigaa u daliilah uu yidhi afdalu maa qultu ana wannabiyuuna cashiyata carafa wax u fadli badan anigii ambiyadii carafa istaagtay waxaanu ku ducaysana maalinta carafa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir ducada aadka u fududee labada yaqaano haddii aada loo badsada maalinta oo ducadii ambiyadu ufadli ay marat ku ducaysteen wixii u fadli badnaa waayo tawxiidkii waa ku sugan tawxiidkiina wax ka sarreeya ma jiraan ilaahay markaad ammaanto eed kelinimadiisa sheegto muraadadoo dhan waa kuwa xasilayaan hamoodin in adigoo ilaahay barya daantaada gaarkaa inaad ka qiim badan tahay hamoodin te ilaahay markaad meel saarto taadana oo kuu toosaysaa insha allah wain zaada fi talbiyati axyaanan hadduu mararka qaarkood talbiyada ku daro oo uu raaciyo inama inama alkhayru khayru alaakhira khayrku hadduu jiraba khayr waa khayrka aakhira uun ducadaa ha ku ducaysto jaaza taasina waa u bannaan tahay oo qofka adduunyadaba ka caloolga oo aakhira uu qira inay tahay guriga rasmiga wasunnatu lilwaaqifi fii yowmi alcarafa sida sunnaha qofka maalinta carafa jooga waxa weeye allaa yasuuma hada alyowm maalinta inuuna soomin laakiin qofka maalinta carafaan istaagi karin maxaa isaga u fiican lakiin qofkii joogay isaga sunna uma ah walaa yazaalu haakada daakiran sidaa ka suuli maayo isagoo dikri ku jira mulabiyan talbiyadii wada daaciyan ku ducaysanaya bimaa shaa wuxuu rabo raajiya min allah ilaahay ka rajaynaya an yajcalahu inuu ku daro uu ka yeelo min cutaqaa'ihi dadka laga xoreynaya naarta aladiina kuwaasoo yubaahii bihim ilaahay ugu faanayo almalaa'ika malaa'igta kamaa fi lxadiid sida xadiidka ku sugan oo uu leeyahy nabigu caleyhi isalaatu wasalaam maa min yowmin ma jira maalin akharu ka badan min an yactiqa allahu fiihi cabda min annaar inuu ilaahay addoon naar ka xoreeyo min yowmi carafa maalinta carafa wa inahu layadnu ilaahay waa soo dhowaadaa si isaga u qalanta oo u quman waynaan garanayn laakiin aynu rumaynaynu ilaahay usoo dhowaadaa huma yubaahi bihim dabeedna wuxuu ugu faanaa khalqigiisa almalaa'ika malaa'igta fa yaquulu wuxuu yidhahdaa maa araada haaulaa kuwana maxay doonayaan dadkana maxay rabaan baa u malanaysaan wafii xadiidin aakhar xadiid kalena wuxuu lahaa ina allaha yubaahi biahli carafaat ilaahay wuu ku faanaa reer carafaat dadka carafa taagan ilahay waa ku faanaa ahla samaa dadka samada jooga ugu faanaa fa yaquulu wuxuu idhahdaa unduruu ilaa cibaadi bal addoommahayga kaalay arkoo eega jaa-uunii way ii yimaadeen shuchan iyagoo basaasan qubran oo markaasi boodhaysan basaastuna waxa weye timahaan la shanlayn amba aan la feedhin siday u kala filqsan yihiin yaa dadkiiyo basiiradaysan oo basaas iyo basaarad ay ka muuqato oo qubran oo boodhaysan ayaa yimid oo masaafadii soo jareen iyo markaasi walaa yazaalu haakada sidaasuu ilahay markaa ugu celiyaa maalintii o dhan ambiyada ugu sheegayay dadkii samaawaadka joogay xataa taqruba shams ilaa ay qoraxdu ahaato qofkana waxaa laga rabaa inaanu ducada joojinin ilaa ay qoraxdu ay dhacayso waxaa ku xiga alifaadatu min carafaat carafo oo laga soo dhaadhacay carafo oo laga yimid oo laga soo dareero laga soo noqday fa idaa qarabat shams hadday qoraxdu dhacdo afaada min carafaat carafaha kasoo dhaqaaqo ilaa musdelifa musdelifaha usoo dhaqaaqo wa calayhi sakiinatu walhuduu isagoo ka muuqata deganaan iyo qunyar socodnimo oo markaasi khushuucay ka muuqato laa yuzaaximu nnaas dadka yuu cidhiidhin binafsihi naftiisa ahaaniyu dadka reexin gacanta ula tegin aw bidaabatihi ama amba markaasi xayawaanka uu fosh saaran yahay faras iyo baqal iyo dameer wuxuu saaran yahay aw sayaaratihi ama baabuur dadkaas in la dhibo lama ogola marti ilaahay weeye duyuuf raxmaan baa la yidhaa iyay dhibaata uga imanin cagtaada iyo adinkaaga iyo afkaaga iyo baabuurkaaga midna fa idaa wajada khalwatan hadduu meel bannaan arko asraca ha degdego haddaa aragta baa nasiibka aad leedahay weeye fa idaa wasalahaa hadduu soo gaadho oo yimaado musdalafa adana wa aqaama wasallaa almaqriba halaatan waa adimayaa waa aqiimayaa maqribkiina wuu tukanayaa saddex ragcadood uma aqaama wasallaa alcishaaa qasran kadibna wuxuu tukanayaa ceshihii iyo ayuu qasri ahaan u tukanayaa oo raacinaya wa jamaca baynahum labadina waa isu geynaya sida carafaba duhur iyo casr la isugu geeyey ayaa musdelifana la isugu geenaya maxay maqrib iyo cisha wa idaa fasala baynahumaa haddii uu labada kala qaybiyo lixaajatin dan jirta darteed oo ay qasabka ku noqotana lam yaduruhu daalik wax dhibaata a taasina u yeeli mayso waxba ka xumaan maayaan walaa yusallii baynahumaa walaa bacda alcishaai shay-an labadaa inta udhexaysa cisho kadibna waxu tukanaya ma jiraan uma yanaama xata alfajr waa inuu saxdo ilaa fajarka fa idaa tabayana lahu fajar marka waagu dilaaco oo u caddaato sallaa fii awali waqtihi waqtiga u horreeya fajarka ha tukado yan dib loo dhigin biadaanin wa iqaama isagoo fajarkii maxay wata aadaan iyo iqaamo wata salaatu lfajri fi musdelifa ciwaan gaaro sheekhu u yeelay ahamiyaddeeda salaada fajarkoo lagu tukada musdelifa walaa budda min salaati alfajri min musdelifa waa lama horaan waa khasab in salaada fajar lagu tukado musdelifa lijamiici alxujaaj xujaajtoo dhan ilaa dacafat wanisaa dadka waxay tamar daran iyo haweenka mooyaane oo iyaga habeenkii inay guurayaan loo sii ogolyahay sii socdaan mooyaane inta kale halkaa inay ku tukadaan weyaan fa inahum dumarka iyo dacafadu yajuusu lahum waxaa u bannaan an yandaliquu minhaa inay ka dhaqaaqaan ka boqolaan bacda nisfi leil habeenkii markuu kala bartamo khashyata xadamati naas dadku inay jiirhaan darteed ayaa markaa daadkaas ma xijin karaan iyaga hosii hormaraan balay waa diintan waa diin xarayseed uma ya'tii ha yimaado qofku wuxuu imanaya marka intaa gaadho almashcar alxaraam meesha la dhaha mashcar alxaraam wa huwa jabalun fii masdelifa waa buur ku taala masdelifa mashcar alxaraam la yidhaha fa yarqi calayha korka ha fuulo hadduu fuuli karaba wayastaqbil alqibla qiblada ha qaabilo fayaxmad illaha wayukabiru ilaahay ha ammaano oo alxamdu lilah ha yidhaahdo ha mahadiyo wayukabiruhu alla ha weyneeyo wayuhaliluhu laa ilaaha ila allah ha yidhaahdo wayuwaxidahu waxdahu laa shariika lah ha yidhahdo ilaahay midnimadiisa ha sugo yadcu allah baryo walaa yazaalu kadalika sidaas yuu joojinin xataa yusfira jiddan ilaa waagu si fiican u caddaado markaasi dhulku iftiimo wamusdelifatu kulahaa mowqif musdelifana dhammaanteed oo meel la istaagi karo oo ma odhan karo qofka haddaan mashcar alxaraam tegi waayey musdelife ma istaagin ma ohanayo musdelifo o dhan buu ku ducaysan karaa fa xayumaa waqafa fiiha jaaz meel kastuu ka istaago cagta la helaba waa u bannaan tahay uma yandaliqu uu dhaqaaqaya qabla duluuci shamsi qoraxda intaynay soo bixin ilaa minan mina aha u dhaqaaqa xaggeeda wa calayhi sakiina isagooy deganaansho ka muuqdaan wa huwa yulabi talbiyadin akhriyaya fa idaa ataa badna muxasir markuu yimaado toga muxasir waadigaa boggiisa asraca sayr socodka hadda dejiyo idaa amkanahu hadday u suurtagal tahay waddaba bannaan tahayba wa huwa min mina mina ayuuna ka mid yahay waadigaas uma ya'khudu dariiqa alwustaa jidka dhexa ha qaado allatii tukhrijuhu ee u bixinaysa ilaa jamrati alkubraa jamrada weyn halkan waxaan ka gelinaa ramyigii dhagaxaanta tuuridoodii wayaltaqidu wuxuu qaadana dhulka wuxuu kasii urursanayaa alxasayaat dhagaxaantii qururuxii uu tuurayay allatii yuriidu an yarmi bihaa uu raba inuu ku tuuro jamrata alcaqaba jamrada caqaba la yidhahdo fii mina ee mina ku taalla wa hiya aakhiru aljamaraat waana jamaraadka saddexda isku xigaa ta u dambaysa wa aqrabihinna ilaa maka xagga maka u xigta taas lagu horreysinaya wayastaqbilu ljamra wuxuu markaa soo qaabilaya meesha dhagxaanta lagu tuurayay wayajcalu makata can yasaari makana waana bidix ka xigtaa markaa dhinaca bidix wa minan can yamiini minana midig ka xigtaa waaba siday tahayba eh saasay bay noqonaysaa wayarmiiha ha ku tuura bisabci xasayaad toddoba quruurux dhagacaana oo midla xasal khadf dhagaxa la isku faniina leeg kala isku faniinay farta lagu qaado intuu leegyahay dadka isku faniinaan kaas waa inu leekaadaa finiinka la yidhahdo dhagax weynna ma aha yani dhagaxaan aad u yararna ma aha waa kaa finiinka unbaa lagu qiyaasa wahuwa akbaru alxumsati qaliilan iniyaha qaarkood buu leegyahay shumburada la yidhahda qaarkeed digirta oo kale ilaas ugu dhowyahay wayukabiru allahu akbar ha yidhahdo maca kulli xasaad ah dhagax kasta marku tuurayo waa inahaas weeye hada bidab exactly kaasoo kale weeyaan wayaqdacu talbiyata maca aakhiri xasaad talbiyada wuxuu joojinaya dhagaxa u dambeeya toddobaad marku tuuro ayuu talbiyada joojinaya walaa yarmiiha ayuu tuurin ilaa bacda duluuci shams ilaa qoraxda soo baxdo walow kana min annisaai aw dacafa lakiin qofku hadduu yahay mid ku jira ama dumar ka mid ama dadka tamarta daran aladiina ubiixa lahum ee ah kuwii loo baneeyey alindilaaq min musdelifa musdelifa inay kasoo hormaraan bacda nisbi leyl habeenbarhka kadib fa haadaa shay-un kaasi waa shay gaar ah waramyu shay-un aakhar laakiin ramyigu waa arrin gaar ah la odhan maayo sidaa taa hore samaysan tanna iska xilligaa rabtan tuura taasumaa loo ogolaaday tan dambe maadaama dad kala qeybsan yihiin way heli karaan waqti ay tuuraan walahu waxaa u sugan qofka an yarmiyaha dhagxaanta inuu tuuro bacda zawaal qoraxdu intay dhulka samada bartankeedii dhinac uga darugtay kadib walow ila alleyl ilaa habeenkii idaa wajada xarajan haddii ay dhib ku noqoto fii ramyihaa inuu dhagxaantaa tuuro qabla zawaal zawaalka hortii kamaa habata fi lxadiid sida xadiidka ku sugan faida intahaa min ramyi aljamra haddii qofku uu dhammeeyo dhagaxaanta tuuridooda xalla lahu kullu shay wax walba xalaal bay u noqonayn ilaa nisaa haweenkii baan u dhowaanayn walow lam yanxar haddii aanu neef qalin aw yaxliq oanu timihii xiirin fa yalbasu wuxuu xidhanayaa hiyaabahu maryihiisii wayatadayab waanu udugna waa loo ogolaanaya catarkii iyo waxii udgoonkaa waa loo ogolaanaya laakiin hase yeeshee calayhi an yaduufa dawaafa alifaada waa inuu dawaafaa dawaafka la yidhaha dawaaf alifaada dawaaf alquduuma ka sheekeena waa markii la yimaado ah ifaadana waa markii carafa laga soo jeedtay fi lyowmi nafsi isla maalintaas ha sameeyo waa haddii maxay idaa araada haddii uu doono an yastamira inuu kusii daa'imo fii tamatucihi lmadkuur tamatuciisii hore aanu sheegnay ee markaasi uu kusoo bilaabay wa ilaa haddii kalese fa inahu idaa amsa haddii galab waqti galabnimo a gaadho walam yaduf aanu dawaafin dawaafna samaynin oo sidaa galabnimada usoo gasho caada muxriman wuxuu ahaanaya qof muxrim ah oo xaaraan ka yihiin wax kasta kamaa kaana qabla raymi sidoo ramyiga ka hor ahaado markaa si wax kugu xalaalooba waana israacisaa ramyigii xalqigii dawaafkii inta haddaad israaciso marka waxaa waa toosan yihiin laakiin haddaad haddaad intaa qaar kadhi kala dhintood ka reebto waxaad ahaanaysaa sidii qofkaagii muxrimkaa baad ahaanaysaa ramyiga ka hor sidaad ahayd fa calayhi marka waxaa u sugnaanaya qofkaa ku waajibaya markuu intaa sameeyo an yanzica hiyaabahu maryaha inuu iska dhiibo wayalbisa thawbay alixraam oo laba dharka ixraamka sameya hadduu dawaafi kari waayo dawaaf alifaada hadduu samayn kari waayo waa inuu markaas ixraam dib u qaataa liqowlihi sal ly slam xadiidkii nebiga ahaa ina hada yowmun maalinkan maanta waa maalin rukhisa lakum la idiin baneeyey idaa antum ramaytum aljamra haddaad dhagaxaanta tuurtaan an tuxilluu min kulli maa xurumtum inaa u xalaaloodaan wixii laydinka xaaraantimeeyey minhu isaga ilaa nisaa haweenkii mooyaane fa idaa amsaytum haddii galab noqoto qabla an taduufuu hada albeyt intaa guriga ku dawaafaysaan ka hor sirtum xurman waxaad noqonaysaan dad xurmo ku sugan oy xaaraam ka yihiin kalihayatikum qabla an tarmu ljamra sidii xaaladiinu ahayd jamrada inteydaan tuurin ka hor qabla an taduufuu bihi intaydaan kacbada ku dawaafin xadiidkaasaana caddaynaya xadiidka iyo qisadiisana sheekhu hoos buu ku sheegay intaan baan ku dirana wallahu aclam jazakum allahu khayra